الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين سورة التين ayuu darsigani ka bilaabanayaa waa suurad maki ah qur-aanka qeybtiisii soo degtay intuusan nebigu maka ka hijroonin ayay ka mid tahay wuxuu rabbi yihi subxaana watacaala waa tiin tiinka ayaan ku dhaaranayaa iyo wazaytuuni iyo zaytuunka iyo wa tuuri siniina buurta la yidhaahdo tuuri sinaa buurta siniin la yidhahdo aan ku dhaartay wa haadaa kanaan ku dhaartay albaladi ee beledka ah alamiini ee aaminka ah ammaan kale macnaha intaasaan ku dhaartay laqad khalaqnaa waan abuurnay xaqiiqeed alinsaana insaankii baan abuurnay fii axsani taqwiimin toosin midda ugu fiican baan ku abuurnay toosin la toosiyo midda ugu fiican dhexdeeda ayaan ku abuurnay bu rabbi subxana wa tacaala uma markaa kadib radadnaahu waan celinay insaankii asfala saafiliina kuwa hooseeya kan ugu hooseeya xaal u yahay baan celinay ama radadnaahu waxaanu ka ahaysiinay oon ka dhignay asfala saafiliina kuwa hooseeya kan ugu hooseeyaan ka dhignay ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat allah subxaana wa tacaala suuraddan wuxuu kaga hadlayaa insaanka bilowgiisa iyo dhammaadkiisa sidii lagu bilaabay abuurkiisa iyo aakhirka meeshuu ku dambayn doono labadaa qodob weeye waxay suuraddu ka hadlayso arrimahaas rabbi subxaana wa tacaala isagoo adkaynaya ayuu marka suuraddu wuxuu ku bilaabay dhaar buu ku bilaabay wuxuu rabbi ku dhaaranaya subxaana wa tacaala afar shay midda koowaadi waxa weeyaan waa laba geed oo geedka tiinka la yidhaahdo iyo zaytuunka tiinka macnaa waxa wey waa tiinkan caad caankae la yaqaano wey cuntona waa noqdaa fawaakih ahaanna waa loo isticmaalaa idaamna waa laga dhigtaayo raashinkaa lagu idaantaa daawona waa galaayo cudurro fara badan buu daawo ka yahay isagoo qoyanna waa la cunaa isagoo ingeganna waa la cunaa waa geed marka yacni shaam buu inta badan u badan yahi oo ka baxa zaytuunkana waa kanaa naqaano saliidda laga miiro wey ma aha kan innaga aan zaytuunka nidhaahda jawaafada ee casiirka iyo waxyaalaha lacabo laga miiro kaas ma zaytuunku waa kan saliidda laga miiro wey maana labada geedba marka waxay ka baxaan oo u badan yihiin sham bay u badan yihiin khaasatan baytulmaqdis bay u badan yihiin oy ka baxaan zaytuunkuna isaguna ilaahi subxana wa tacala qur-aanka dhexdiisa wuxuu ku sheegay inuu yahay geed laguna subkado midda labaadna raashinka lagu iidaanto ta saddexaadna daawo weya oo daawo ahaan oo loo isticmaala cudurraa badan baa la iskaga daaweeya labadaa geed buu marka rabbi ku dhaartay subxana wa tacaala shayga labaadee rabbi uu ku dhaartay waxa waa tuuri sini waa tuuru tuur tuuri siniin waa tuuri sinaa wey macanaha waa buurta buur magaceed weeye waana buurtii nebi muuse calayhi salaam agteeda uu alla subxaana wa tacaala ugu waxyooday oo toggii nebi muuse markuu ku leexday oo iftiinku uga baxay isagoo reerkiisii la socda soo noqday oo madyan ka soo noqday meeshii iftiinku uga baxay ee waxyiga lagu bilaabay ee rabbi kala hadlay subxaana kula hadlay meeshaasaa dhulkaasaa tuuri siinaa buur halkaa ku taallo buurtaa qur-aanku sheegay waa buur iyadana buurtii nebi muuse loogu waxyooday wey macanaha wa haada albaladi alamiinina waa maka waa maka culimadu waxay leeyihiin saddexdaa aayadood waxay tilmaamayaan saddexdii kitaab ee kutubtii ilaahay soo dejiyay ugu muhiimsanaa meelihii ay ka bilowdeen rususha waxyigu markii lagu bilaabahayay meeshii laga muujiyey ee lagu bilaabay ayay tilmaamayaan attiin wazaytuun waxay tilmaamaysaa baytlmaqdis waana meeshii nebi ciise calayhi salaam waxyigu uu ugu bilowday ee uu joogay wey macnaha waxay tilmaamaysaa marka kitaabkii injiil ahaa wa tuuri siniinana waa meeshii nebi muuse waxyigu ugu bilowday wey ayaduna waxay tilmaamaysaa kitaabkii tawreed ahaa bay tilmaamaysaa wa haada albaladi lamiinina waxay tilmaamaysaa maka weeyaanoo waa meeshii nebi maxamed sal ly slam isagoo jooga risaalada ku bilaabatay marka tawreed injiil iyo qur-aanka saddexdii kitaab meeshii ay ku bilowdeen ee ay ka bilowdeen ayaa saddexdaa ayadoo tilmaamayaan macnaha waxay leeyihin culimmadu nas sidaasoo kaleeta ah ayaa tawreed ku yaalla oo wuxuu leeyahay naskaas jaa allahu min tuuri sinaa wa ashraqa min saciir wastaclana min jibaali faran jaa allahu min tuuri sinaa waxa weeyaan waa tawraad waa meesha nebi muuse loogu waxyooday wa ashraqa min saaciir saaciirku waa buur ku taala baytlmaqdis oo waa nebi ciise calayhi salaam meeshii waxay ugu bilowday wastaclana min jibaali faran jibaali faranna waa jibaalu maka saasaa macnaha loo yaqaana tawreed iyo injiil iyo jibaalu faran jibaalu maka loo yaqaana marka laba saddexdaa nas ee iyaguna tawreed ku yaalla ayaa waafaqsan oo saddexdii noolood ee kutubta waaweyn rabbi subxaana wa tacala markuu soo dejiyey oo rususha ku bilaabay waxyiga ayay tilmaamaysaa macnaha marka watiini wazaytuun labada geedna waa lagu dhaaranayaa iyo midhahooda oo muhiimad gooniyay leeyihin meeshay ka baxaanna waa la tilmaamayaa oo baytlmaqdis oo markaa iyaduna tilmaamaysa nebi ciise calayhi salaam iyo risaaladiisa labada saddexda kitaab marka siday u kala wen yihiin baa loo tartiibiyey waxaa lagu bilaabay nebi ciise calayhi salaam midkii ka muhiimsanaa baa lagu xijiyey oo nebi muuse iyo tawreed ah kii kasii muhiimsanaa baa loogu dambaysiiyey oo ah nebi maxamed sal lay slam iyo qur-aankii ah saas maana ayb intaa markuu rabbi ku dhaartay subxana wa tacala wuxu uhi laqad khalaqna alinsana fi axsani taqwiim insaankii baan abuurnay oo waxaan ku abuurnay toosin midda ugu quruxsan ee ugu wanaagsan baan ku abuurnay insaanka marka ilaahay abuuray subxana wa tacaala wuxuu abuuray isagoo taag istaagiisu uu toosan yahay abuurkiisuna uu dhammaystiran yahay suuradiisuna ay wanaagsan tahay noolaha uu rabbi subxaana wa tacaala dhulka kurhkiisa ku abuurayna isaga ayaa ugu suuro quruxsan shirkiisuna waa siban yahay xubnihiisa xubin kasta meeshuu ku habboonaabaa la saaray shaqadii uu qaban lahaana ku habboon suuradiisa markaad fiiriso waa suuro quruxsan noolaha kale dhulka kula nool markaad u fiiriso isagaa ka wada quruxsan oo suuro aada u qurux badan buu ilahi subxana wa tacala ku abuuray sidaas daraaddeed baad garan kartaa bini aadamku haba kala quruxsanaado laakiin haddana maca daalika markii noolaha kale dhulka la jooga loo fiiriyo ka ugu foolxun bini aadamka waa ka quruxsan yahy cid hadda ogolaanaysa ama shimbir ha lagaa dhigo ama macnaha waxa weeyaan duurjoog hala sawirkiisa ha lagu ergeysiiyo bini aadamka ugu foolxun ma ogolaanay taasaa ku gara marka ilahi subxana wa tacala inuu ku abuuray suurata ugu qurux badan oo rabbi ku abuuray subxana wa tacala taasi waa abuurkii hore oo abuurkiisa hore saasaa rabbi u abuuray subxana wa tacala xagee buu ku dambayn doonaa wey uma radadnaahu asfala saafiliina kuwa hooseeya kan ugu hooseeyaa laga dhigi doonaa dhammaantiima saasa ila aladiina aamanuu dadkan tilmaamahan soo socdale mooyaane marka laba qaybood buu noqon doonaa qayb waxay noqon doonaan dadka hooseeya oo meesha aada u hooseysa oo naarta salkeeda ah kuwa geli doonay noqon doonaan kuwana waxay yeelan doonaan ajir aan go-ayninoo janno ilaahay bay yeelan doonaan taana waa dhammaadkiisi suuraddu marka ayaddu waxay sheegtay aayadda horena laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim waa bilowgiisa uma radadnaahu asfala saafiliina ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat falahum ajrun hayru mamnuunna waa dhammaadkiisi iyo meeshuu ku egyahay wey oo labadaa qaybood buu noqon doonaa mid janno ilaahay ku ekaado halkaa arrintiisu ay ku dambayso iyo mid ku ekaada asfala saafiliin oo naarta iyo cadaabka ilahi subxana wa tacala asfala saafiliintaasaa laba tafsiir ku jiro culimadu qaar waxay leeyihin uma radadnaahu asfala saafiliin cantatabkaa laga wadaa tafsiirkaa waa tafsiir laga fiican yahay waa tafsiir laga xoog badan yahay waxaa laga wadaa asfala saakiliina naarta laga wadaa saasaana mujaahid iyo abulcaaliya iyo xasan lbasri iyo ay leeyihin ibnu kaiir ibnu lqayim iyo sidaasi rajaxayan calayhim raxmatu jamiican ninkii doonaya tafsiirkaasi inuu daciif yahay inuu inuu macnaha wax way ogaado ilaa sideed weji iyo ka badan buu ibnuqayim caleyh raxmatullahi ku daciifiyey tafsiirkiisa u laabta tafsiirka odhanaya asfala saafiliina cantatabka ku fasiray waa tafsiir laga xoog badan yaho asfala saafiliina waa naarta inay naarta tahayna waxaa ku tusaya ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati falahum ajrun hayru mamnuunin jannadii iyo dadkeedii baa laga dambaysay saas wey macanaa ayib watiini baan ku dhaartay buu rabbi yihi subxana wa tacaala tiinka geedka la yidhahdaan ku dhaartay iyo wazaytuuni iyo zaytuunkaan ku dhaartay iyo meeshay ka baxaan oo baytulmaqdis wa tuuri siiniina buurta tuuri siina la yidhaahdaan ku dhaartay rabbi muuse uu kula hadlay wa haada albaladi beledkanaan ku dhaartay waa makee alamiini ee ammaanka ah ammaanka lehe aamin lagu yahay oo hadde waxa weeye beled alamiin waxaa loogu tilmaamay yacni ciddii gasho ama tagta aamin bay ku noqotaa ammaan bay ku heshay ogaadheeda lama taabto shimbirihiisa lama taabto geedihiisa lama gooyo ruuxii ku carara lama qabsado meeshaasi waa beledul amiin oo laguma dagaalamo meel ilaahay subxaana wa tacaala uu dadkeeda iyo iyadaba ammaan siiyo wey macna intaasaan ku dhaartay laqad khalaqnaa xaqiiqe waan abuurnay al insaana insaankii baan abuurnay fii axsani taqwiimin toosin midda ugu fiican ayaan ku abuurnay toosin midda ugu fiican dhexdeedaan ku abuurnay toosin la toosiyo xubnihiisa la toosiyo suuradiisa la toosiyo jidhkiisa la toosiyo caqligiisa la toosiyo toosin midda ugu fiican dhexdeedaan ku abuurnay barabur subxana wa tacala uma markaa kadibna markuu dhinto wey uma kadibna radadnaahu waanu celinay ama waxaan ka yeelnay asfala saafiliina kuwa hooseeya kan ugu hooseeyaan ka yeelnay naarta markuu galo naarta wax badan baa geli doona ka ugu hooseeye ee naarta dabaqa ugu hooseeya gelayaan ka dhignay rabbi subxana wa tacaala waa kee midkaasi waa insaankii siduu u badan yahayo waa gaalka leanna insaanka inta iimaanka qaadanaysa ilaahay taqaano iyo inta gaalka marka laisgarab dhigo inta gaalkaa badan saas daraaddeed baa lasoo hormariyo waxaa la yidhi uma radadnaahu asfala saafiliin intiisa badan halkaasuu maraya ila aladiina aamanuu markaasaa laga soo reebo leanna waa yaryihiin inta toosan ee janno ilahay gelaysa waa yarta macna radadnaahu marka haddaad celin ka dhigtana asfala saafiliina yani waxa weeyaan waa manaa waxa weeyaan waa waa yani waa daraf uma kadibna radadnaahu waan celinay asfala saafiliina ama haddaad yani waxa weye aad xaalka dhigta waa heli karta radadnaahu waanu ka ahaysinay ama waanu celinay asfala saafiliina yani kuwa hooseeya kan ugu hooseeya xaal uu yahay baanu celinay kan ugu hooseeya kuwa hooseeya isagoo ah baan celinay ila aladiina kuwii mooye aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan falahum ayaga waxaa u sugnaaday ajrun ajir baa u sugnaaday ajirkaasoo hayru mamnuunin ku la gooyo hayrkii ah ajir aan la goynaynin oo dhammaanaynin bay iyagu leeyihin famaa maxay baa marka yukadibuka ku beeniye kaa yeelay bidiini diinka beeniya abaalmarinta mid beeniya maxaa kaa yeelay insaanow bacdu caddayntaa kadib burhaantaa iyo sidaa markii wax laguu caddeeyo kadib abaalgudka iyo in lays abaal marin doona mid beeniya maxaa kaa yeelay ood ugu dhiiranaysaa beenintiisa way alaysa miyuusan ahaanin allahu alla miyuusan ahaanin biaxkami alxaakimiina inta wa xukunta ka ugu uguugu xugun fiican inta waa xugunta ka ugu xugun wanaagsan ee xukunkiisu ugu cadaalad badan yaha ugu xikmad badan miyuusan ahayn macnaheedu waxa weeyaan uma radadnaahu asfala saafiliina insaanka intiisii badnayd ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati meeshaas hoosaysee laysu celinayo waxaa ka badbaadaya dadka iimaanka iyo camalka saalixa laga helay allah rumeeyey subxana wa tacaala xaqa rumeeyey rusushiisa rumeeyey kutubta rumeeyey kadibna rumayntii ay rumeeyeen camal u bedelay oo ilaahay daacadiisa sameeyey waajibaadkii gutay xaaraamkii ka tegey wa camilu saalixaat kuwaasi iyagu asfala saafiliin loo celin maaye ayagu waxay leeyihiin ajir aan la goynaynin ajir aan dhammaanaynin oon go-aynin oo weligii aan kala go-aynin xilli walba jiraya ayay iyagu leeyihin mar hadday sidaas tahay insaankii baa marka lala hadlaya adigoo sidaa wax laguu soo tusay oo lagu abuuray balu fiirso waa lagu abuuro adoon jirin baa lagu keenay suuradan quruxda badanna ilaahay baa kugu abuuray iyo toosintan qiimaha badan waana lagu celin doonaayo isagaa ku celin doona meeluu ku geeyaba adigoo sidaasoo lagu maamulayo sidaa ay arrintu u caddahay haddana oo saa wax lagugu cadeeyey maxaa kugu xambaarayoo kuu geynayo oo kaa yeelaya inaad beeniso abaalgudka iyo maalinta lais abaalmarinayo oo wax la beenin karaa u iska caddahay inaadan beeninin burhaanka cad iyo daliilka cad eed haysato waxa weeye in abaalgud uu jiro daliilka cad waxa weeyaan waa lagu abuuray suuradan quruxda badanna waa lagugu abuuray berritana waa lagu celin doonaa arrintaasi soo kuma tusayso marka inay jirto abaalgud inuu jiro abaalmarin inay jirto soo kuma tusayso maxaa marka kaa dhigay mid beeniya abaalgudka iyo xisaabta iyo aakhare mid beeniya maxaa kaa dhigay waa la yaab ayadoo arrintu iska caddo saa wax lagugu caddeeyo haddana inaad iska madax adeegtood macangeg iska noqotood iska diido maxaa kugu xambaaraya waa su-aal wax lala yaabo wey saasana macna ayib alaysa allahu biaxkami alxaakimiina arrintay sii daba joogtaayo alla subxaana wa tacaala inta wa xukuma midka ugu xugum wanaagsan sooma waay ay waayahay rabbi subxana wa tacala hadduu yahay ood midaad qirsan tahay xugumkiisu wuxuu keenayaa wanaagiisu in addoommada markuu abuuray adduunkana keenay nin walbana wuxuu doono adduunka ku samaynayo maalin dambe oo ruux walba abaalkiisa la mariyo in uu jiro sidaasay xikmaday xukumka ilaahay uu keenaya cadaaladuna sidaasay keenaysaa haddiise nin walba adduunka intuu noolaado iska dhinto kadibna aada rumaysan tahay laysa soo celin maayo abaalmarinna ma jirto abaalgudna ma jiro hadda meeshaasi waxa weeye rabbi xikmadiisa iyo xukunkiisaaad cadaalad darro marka ku duraysaa alaysa allahu biaxkami alxaakimiina xikmadda iyo xukunka rabbi wuxuu keenayaa iyo cadaaladiisu inay jirto maalin lays abaalmarinayo laysu abaalgudayo inuu jiro man ila aladiina kuwii mooyaane aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan falahum waxaa u sugnaaday iyaga ajrun ajir baa u sugnaaday waa jannada wey ajarkaasoo hayru mamnuunin ku la goynayo eyrkiisa ku la gooyo eyrkayani ku aan la goynaynin wey maana mid aan la goynayn waa jannada ajirka abaalgudkaasi waa jannada wey famaa maxaybaa yukadibuka ku beeniye kaa yeelay insaankiiyo biddiini abaalgudka iyo abaalmarinta mid beeniye maxaa kaa yeelay bacdu bacda hada albayaan caddayntaa wax laguu soo caddeeye kadib sidaa markii wax lagugu soo caddeeye kadib maxaa kaa yeelay mid beeniya abaalgudka abaalmarin ama abaalmarinta maxaa kugu xambaaray maxaad u rumayn laada iyadoo si walba wax lagu tusay haddana inaad iska aad madax adeegtoon maxaa kugu bixinaya alaysa soo ma ahaanin allahu alle soo muusan ahaanin biaxkami alxaakimiina inta wa xukunta midka ugu xugum wanaagsan soo muusan ahaanin waa ha haddaad taa qirsan tahay xukumkiisa wanaagsani wuxuu keenayaa abaalgud inuu jiro ama alaysa miyuusan ahaanin allahu alle biaxkami alxaakimiina inta wa xukunta midka ugu cadaalad badan sooma ahaan jawaabtu hadday haa noqoto cadaaladiisu waxay keenaysaa in addoommadiisa maalin nin walba wixiisa uu siiyo uu abaal mariyo oo nin walba abaalgudkiisa uu siiyo maalinkaasi inuu jiro ayay cadaaladiisu keenaysaa macana suurat lcalaq bismi illahi araxmaan araxiim iqra' bismi rabbika aladii khalaq suuradan iyaduna waa suura makiya wey inta badan suwarkani maki bay u badan yihin ayib suuradani waa suuradii qeybteeda hore waa aayaadkii ugu horreeyey nebiga kusoo degay salawatu rabbi waslamu caleyh markii qur-aanku ku bilaabanayeyba aayadihii lagu bilaabay bay ahayd sida uu kutusaya xadiidka caaisha radi allahu canha ee bukhaari iyo muslim ay soo saareen waxay leedahay caaisha radi allahu canha nebiga sal ly wasalam markii waxyuu ku bilaabanayey markii ugu horreysay wixii lagu bilaabay wuxuu ahaa riyo inuu riyoodo riyadaa markuu ku riyoodo sidii uugu riyooday bay u dhacaysaa oo waxay u imaanaysaa iyadood moodo sidii waa baryay oo kaleeto muddaas sidaa lagu waday markii dambe waxaa la jeclaysiiyey inuu dadka iskaga dhex baxo meelaha cidlooyinka uu iska tago meelaha cidladaas uu iska jeclaaday oo dadkii iyo magaaladii inuu ka dhex baxo isagoo meel buur jooga aaruxira halkaa isagoo jooga oo keligii ah baa maalinkii dambe waxaa u yimid malakul jibriil waa u yimid wuu qabtay markaasuu intuu ceejiyey oo cunaha qabtay buu wuxuu ku yidhi akri akri bu iqra' buu yidhi markaasuu yidhi maa ana biqaarin wax ma akriyi aqaano markaasuu yidhi iqra' mar labaad intuu ceejiyey buu yidhi akri war waxba ma akrin aqaano mar saddexaad buu intuu cunaha ku dhigo cajiib wuxuu ku yidhi iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsana maa lam yaclam sidii buuna marka nabigu akhriyay sal ly slam isagoo intiina soo qabtay argagaxsan oo malaha maanta waaba kuu dhammaatoo balaayaa kugu habsata isle oo aada u naxsan ayuu nabigu meesha ka soo cararay sal lay slam khadiiji u yimid oo xaaskiisa ahayd markaasuu yidhi khadiija maanta nafteedaan u yaabay hallay dado bud waa gariiraya hallay dado adoo meel cidlaan iska jooga haddii lagugu habsado soo baqi maysa waa dabeeca bashar wa waxbana ma filayo oo dee yani waxa way xagga ilaahay baa rasuul kaaga imaanaya iyo rajadaasi meesha ma taallo oo ruux haddii waxoogaa astaamo uu hayo xataa waxoogaa yani waxa istinaas waa iska dhicina laakiin ma jiro idada buu yidhi nabigu sal lla alay wasalam wuxuu yidhi khadiija nafteedaan u yaabo waa isu baqay markaasaa khadiija waxay ku tiri waxba ha baqin bay tiri ilaahay subxana wa tacala marnaba ku hoojin maayo maxaa yeelay adiga waxa weeye martidana waad marti soortaa qaraabadaad xidhiidhisaa midka waxla baad wax tartaa yani waxa weeye xaqa ayaad u kaalmaysaa nin wanaagsan baa tahay oo bulshada hadda aad ku dhex nooshahay ninka ugu roon baa tahay sidaas daraaddeed addoon noocaasa inuu ilaahay hoojiyo ama dhibaato ku keeno maba dhici karta markaasay kaxaysay oo waxay u geysay ninay markaasi ay qaraabo ahaayeen khadiijo waraqatu novel la dhihi jiray oday ahaa oo yani waxa weye injiil yaqaanay oo kitaabka injiil qori jiray oo cibriyada iyo carabiyada iyo aqoon laha ninkiibuu ugeeyey markaasi u warramay bal waxay tihi wiilka yarkaa dhagayso wiilkiibu marka wuxuu yidhi maxaad aragtay bal ii warran adeer markaasuu u warramay nabigu sal la alay waslam sidaa iyo sidaa iyo sidaas waxaasa ay qabsaday markaasaa wuxuu yihi waraqatu nofal ninkaa shaygaa kuu yimid wuxuu yidhi waa khayrwadihii nebi muuse u yimid ee yani waxyiga u keenay wey yani waa malkuljibriil buui markaasu wuxuu yidhi wuu shallaayoo wuxuu yidhi allow marka dadkaagu ku saarayaan oo tolkaa intay kula dagaalamaan dhulka kaa eryi doonaan markaa maa noolaada buu yidhi waan kuu hiilin oo garabkaagaan istaagaya markaasuu nabigu wuxu yhi sal ly slm awa mukhrijiyahum ma ii bixinaya ma dadkaygan iyo tolkaygan iyo reerkan aan ka dhashay hadda sidan ii jecel baa intay inacaan bay dhulka iga eryi doonaan markaasaa nabigu wuxuu yidhi waraqa wuxuu yidhi haabu way ku saari doonaan wayna ku eryi doonaan maxaa yeeley waxa aad soo wadateed la imaanayso nin la yimid hortaa ma jiro ilaa waa la eriyo waa la saaray buui haddaan waktigaa ilaahay i gaadhsiiyana waan ku garab istaagayo waa ku helin marka aayadihii ugu horreeyey nabiga salawatu rabbi waslamu aleyh malakuljibriil u keenay ayaa waxay ahaayeen aayaadkan iqra' bismi rabbika aladii khalaq halkaasuu waxyigu ka bilowday oo nabiga sal lay waslam aayaadkii ugu horreeya lagu bilaabay ba ahayd aayaadku marka waxa ay ka hadlayaan waa cilmi cilmi iyo barasho iyo qalin iyo waxbaa bilowday hawl cusub baa bilaabatay macnaha iqra aqri buu rabbi yihi subxana wa tacaala iqra aqri waxa lagu waxyoonaya aqri wey bismi rabbika muftatixan xaal aad tahay mid ku furfuranaya bismi rabbika rabbigaa magiciisa alladii rabbigaasoo khalaqa abuuray makhluuqaadka oo idin khalaqa abuuray alinsaana insaanka abuuray min calaqin xinjir xaggeeda ka abuuray iqra akhri haddana wa rabbuka rabbigaa alakramu kan khayrka badan ee deeqda badan weeye alladii allahaasoo callama baray bilqalami qalinka baray ama callama baray maa callama wuxuu baray bilqalami qalinka ku baray callama wuxuu baray alinsaana insaankii wuxuu baray maa shay ayuu baray lam yaclam uusan ogeyn waxaa nabiga sal alay slam lagu bilaabay akri waxaa rabbigaa kuu waxyoonaya akri waxyigan ilaahay kuu keenay akri adiga oo ku bilaabayo ku bilaabanaya ku furfuranaya rabbigaa magaciisa ila wax kasta wuxuu ku barakoobaa ilaahay magaciisa in lagu bilaabo oo bismi illaahi la yidhaahdo bismi rabbika baa la yidhi ka bilowoo halkaas kaalmayso isaga furo ka dhigo isaga ku bilaabo rabbigaa lagu leeyahay magaciisa ku bilaabana waa midka abuuray yuu abuuray makhluuqaadkao dhan buu abuuray khalaqa mafcuulkeeda waxa loo gooyey yacni wax kasta oo la abuurayba isagaa abuuray caam baa laga dhigay marka ayib markii caam laga dhigay kadib baa haddana si khaasa waxaa loo sheegay insaanka maxaa yeelay waxyiga nebiga ku bilaabanaya iyo qur-aankani insaanku si gooniya u khuseeya sidaas daraaddeed baa markii la yidhi khalaqa makhluuqaadka o dhan buu abuuray baa haddana si gooniya insaanka loo sheego waxaa la yidhi khalaqa alinsaana min calaq insaanka ka abuuray xinjir ka abuuray xinjir dhiiga waa marxaladii yani waxa weeyaan saddexaad wey waa marxaladii labaad baa dhici marxaladii marka hore yani waxa wey dhibic mani ah marxalada xigta ayaa waxay xinjirtu ahayd waa marxalad cadsho badan wey waa isbedelka koobaad ee ku dhacaya insaanku markuu mani ahaan isagoo mani ah soo baxo isbedelka koobaad ee ku dhacaya manidii inay dhiig isu bedesho oo dhiiggii fadhiisto oo xinjir noqdo allah subxaana wa tacaala xinjirta dhiigga buu ka abuuray insaanka waxaa la yidhi akhri waa ta'kiid akhri baa la yidhi waxyiga ilaahay ku waxyoonay rabbigaa waa midka deeqda badan oo karaamaynta badan eh rabbigaa subxaana wa tacaala waa midka karaamaynta badan macnaha waxay muujinaysaa waxyigan rabbi kugu bilaabayo waa karaamayn iyo maamuus abuurka uu idin abuuray waa maamuus waa deeq wey insaanka khaasatan abuurista uu abuuray waa deeq qalinkan uu baray waa deeq macluumaadkan iyo cilmigan uu yaqaano uu baray waa deeq yacni macaasidan iyo dunuubtan uu gelaye uu rabbi subxaana wa tacaala uu u dulqaadanayo ciqaabta uusan ku dadejinayn waa deeq wa rabbuka alakram waay ilahay baa iska kaasiinaya maxaa yeelay waa khayr badano oo waa deeq badan yahay addoommadiisa isagaa wax iska siiyo iskala maaga adigu ma mana lihid mana aadan kasbanin rabbigaa baa kula raba subxaana wa tacala warabbuka alakram rabbigaasi waa midka insaanka baray callama bilqalami qalinka sida wax loogu qoro baray callama bilqalam haddii ba'da zaa'ida laga dhigo ay callama alqalama baa la dhihi karaa qalinka ayuu baray iyo sida wax loogu qoro oo markaasi yani in kasta oo qalin wax ku qorto o dhan baa soo gelaysa malaaigtii baa soo gelaysa waxaa soo gelaysa insaankii baa soo gelaya jinka hadduu qalinka wax ku qoraa soo gelaya callama bilqalam waa caam maxaa laga dhamaysiiyey callama alinsaana maa lam yaclam insaanka oo qasadka hadda laga hadlay isaga ah ayaa si gooniya haddana loo taabtay oo mudnaan gooniya la siiyey maxaa yeele callama bilqalami wuu soo galay callama alinsaana maa lam yaclamna isaga khaasuta say isu waafaqsantaha fiiri abuurista marka laga hadlayo maxaa layidhi khalaqa baa layidhi marka hore waa la camimay maxaa laga dambaysiiyey khalaqa alinsaana min calaq waa la khasisay cilmigii marka laga hadlayo maxaa layidhi alladii callama bilqalam waa caam waa la khasiso waxaa la yidhi callama alinsaana maa lam yaclam waxaanoo dhan waa laynala wadaagaa intiisa badan laakiin inaga si gooniya waxaa laynoogu sheegaya qasadka laga hadlayo ee hadalku u dhacaya inaga ahad qur-aankani wuxuu usoo degayaa inaga ah nebi maxamed cidda loo soo dirayaa inaga ah munaafacaadka inta badan cidda intifaacsanaysa nicmooyinkan waa inaga sidaas way macna marka rabbi subxaana wa tacaala sida ibnulqayim uu leeyahay ibni aadamka nicmooyinka ilaahay siiyey usuushoodii baa meesha lagu sheegay abuuristii baa la sheegay rabbi subxana wa tacala wuu abuuray midda labaadna cilmiga ilaahay siiyey buu sheegay subxana wa tacaala ibni aadamku waa abuuris iyo cilmi leanna wuxuu yimaadaa adduunka markuu imaanayo akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-a markaad adduunka imaanaysa waxba ma kala garanaysaan wax alla waxaad garanaysaan ma jiro markaasaa ilahi subxana wa tacala in yar in yar wax idiin baraya waxaa laydin siinayaa xubnihii yani waxa way qalbigii dhegihii indhihii xubnihii aad wax ku baran lahaydeen baa laydin siinaya kadibna nolosha aad nooshihiin baa tajaarib ka faa'iidaysanaysaan kitaab baa ilahay idiin soo dejiyo waad ka baranaysaan sunnadii nebigaad ka baranaysaan barashadu marka waa asaas waxay u tahay nolosha bini aadamka uta saas way maana marka labadaa nicmo ee waaweyn buu rabbi subxana wa tacala meesha ku sheegay ayib marka u fiirso rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh aayaadkii ugu horreeyey ee lagu bilaabay hadday kuwan ahaayeen maxaa laga fahmaya waxaa laga fahmayaa diinta nebi maxamed ilaahay usoo dhiibay waa diinulcilmi waay nebi maxamed markuu adduunka ilaahay usoo saaray adduunkoo mugdi iyo jahli ku jiraa ilahay usoo saaray subxana watacala wuxuu noqday qorax adduunka usoo baxay iftiin iyo cilmi iyo waxbarasho iyo in wax la qoro soo ma jeed in wax la qoro yani waxa weyaan culumta la diiwaan geliyo qalamkaasaa ilaahay subxaana wa tacaala insaanka baray akrintii baa la sheegay baridii baa la sheegay aaladii wax lagu baranayo qalinka ahayd baa la sheegay diintani marka waa diinulcilmi ummadda nebi maxamedna waa ummad cilmi wey ummad jahli ma aha ummad jahli maaha waa waa cusub oo cilmi iyo waxbarasho iyo dadaalkeeda buu nebi maxamed sal lay slam adduunka kusoo biiriyey salawatu rabbi waslamu caleyh ummadiisana cilmigaasu ugu yeedhay in wax la barto waa asaaska marka diinta asaaska diinta wey jidkaa ninkii garab mara oo meel kale wax ka bilaabay waa khaldanya halkaa rabbigeen wax ka bilaabay waa inaga bilaabay oo ruux marka hore isku mashquuliyo inuu barto rabbigii subxana watacala xaquu ku leeyay waajibaadka rabbigii ku leeyay rabbi jidkeen loo maraa muxuu rabbi kaa reebay muxuu raalli ka yahay muxuuse raalli ka ahay maxaa naar ku geynaya maxaase janno ku geynaya ibni aadamku inuu wax bartu wax ku yahay diinteenuna asaaskaasay ka bilaabataa saas macna ay maa yuuxaa ilayka wey waxa lagu waxyoonaya akhi bismi rabbika muftatixan xaal aa tahay mid ku bilaabanaya bismi rabbika rabbigaa magaciisa alladii rabbigaasoo khalaqa abuuray makhluuqaadkao dhan abuuray khalaqa abuuray alinsaana insaanka abuuray min calaqin xinjir ka abuuray khaas ahaan insaankana xinjirta ka abuuray iqra akri baa layidhi waxa lagu waxyoonaya akri wa rabbuka rabbigaana alakramu ku deeq badan wey mid khayrkiisa iyo deeqdiisu badan tahay deeqdiisana waxaa ka mida waxyigan iyo risaaladan uu ku siiyey baa ka mid alladii rabbigaasoo callama baray bilqalami qalinka baray qalinka baray oo qalinkoda waxa weeyaan hadduusan qalinkaas wax lagu qorayo ee ruuxu qalbigiisa waxa ku jira uu ku qorayo ayna jiri lahayn oo ilaahay bini aadamka uusan qalinka bari lahayn wax badan baa lumi lahaa maxaa yeelay yani waxa weeye ilaahay subxaana watacaala kutubtiisa iyo cilmigii shareecada waxaa lagu xifdiyey qalinkaasaa lagu xifdiyey ummadihii hore iyo taariikhdoodii qalinkaasaa lagu xifdiyey waxyaalaha dhacaya qalinkaasaa wax lagu xifdiyey waxa la baranayo ama cilmi diiniya ama mid adduunyo qalinkaasaa lagu baranaya qalinku waa muhim qalinku waa nicmo weyn ilahi subxana watacala bini aadamka baray callama wuu baray alinsaana insaankii ayuu baray rabbi maa shay ayuu baray lam yaclam uusan aqoonin wuxuusan aqoon ulahayn buu rabbi baray subxaana wa tacaala oo macnaha waxa weye waxaa soo gelaya culuumta shareecaduna waa soo gelaya culuumta dunyawigaee manaaficda adduunyaana waa soo gelaya callama alinsaana maa lam yaclam qaabkii adduunyada ugu noolaan lahaa sirta adduunyada taalla iyo waxyaalaha ilahay ku qariya suu ula soo bixi lahaa horumar noloshiisa u samayn lahaa ilahay baa baray subxana wa tacala ma aha wax gaal keenay maaha rabbi baa baray kan shareecada iyo kutubta samaawiga iyo qaabka ilaahay loo caabudana iyo suluukiyaadka iyo caqaa'ida iyo iimaaniyaadkana rabbi baa baray subxana wa tacala mana uusan aqoonin markuu imaanayo waxba muusan ka garanaynin macna kalaa ina alinsana layatqa an ra'aahu istagna ina ilaa rabbika arujca intaa markii laga hadlay aayaadka marka ka bilowda kalaa ina alinsaana layatqaa ilaa suuradda aakhirkeeda laga gaadho dib dambey ka soo degtay intaa horaa markii hore soo degtay intaasu markay soo degtay qur-aan kaloo badan baa markaa soo degay aayadahan kalaa ina alinsaana ilaa aakhirka laga gaadho marka dib bay ka soo degayaan maxaa yeelay qur-aanka qaar waxaa dhici jirtay inay qaarna horay soo dego qaarna dib ka soo dego nebigu marka sal lla ly slam uu saxaabada yidhaahdo aayad heblo hadda soo degtay waxaad ku xijisaan aayad heblo waqti hebel soo degtay saasaa marka laisugu xijinay amarka nabigaa bixinaya mid heblo ku xijiya mid heblo ku dabaqora mid heblo ku dabaqora saasay ahaan jirta marka kuwani waa dambeeyeen oo kuwa hore isku waqti maynan ahayn kalaa ina alinsaana kalaa ha ka joogay kalaa muxuu ka joogay insaankaas sidaa loogu nimceeyey kufriga nicmada ha daayo kalaa abaaldarada iyo nicmada uu ku kufrinaya ha daaye ee ina alinsaana insaankii layatqaa wuu qoqaa muxuu u qoqaa maxaa qooqa iyo kibir ku bixinaya an ra'aahu inuu isu arko darteed buu u qooqa istaqnaa mid doogtooma inuu yahay an ra'aa inuu arka hu naftiisa inuu arkay istaqnaa isaga oo deeqtoomay inuu is arkay isagoo deeqtoomay oo nina aan u baahnayn taa daraaddeed buu u qooqaa inna ilaa rabbika rabbigaa xaggiisuu ahaaday arrujca noqoshadu ara'ayta bal ka waran alladii midka yanhaa reebaya cabdan addoon reebaya idaa goortii sallaa addoonkaasi uu tukanayo ara'ayta bal waran in kaana hadduu yahay kaa salaada loo diidan yahay cala alhudaa hanuunka korkiisa hadduu ku sugan yahay aw amase amara hadduu amray bitaqwa allakacabsi alla kacabsi hadduu amrayo bal ka warran kan salaada loo diiday ara'ayta bal ka warran in kadaba hadduu beeniyey ka diidaya salaada u diidani in kadaba hadduu beeniyey oo watawallaa uu jeesaday alam yaclam yuusan ogeyn midkaasi biana allaha alla yaraa inuu arkayo kalaa ina alinsaana layatqaa soo nicmooyin ilaahay uu inasiiye lagama soo sheegtay insaanka waxaa looga baahan yahay nicmooyinka ilaahay inuu ka shukriyo oo ka mahad celiyo marka insaanow shukri darada iyo mahadcelin la-aanta iyo ictiraaf la-aanta nicmooyinka ilahay aadan ictiraafayn bal horta soo jeed insaankii sidaa loo galaya shalay xinjirta laga abuuray dhiigga xun laga abuuray haddana wax la baray maanta waa kibraya ina alinsaana la yathaa waa qooqaya muxuu u qooqaya an ra'ahu istaqna wuxuu isu arkayaa oo ictiqaadinayaa oo naftiisa u arkaya inuu ka maarmo ilaahay subxana wa tacaala saasuu arkaya waxoogaa xoolaa markii la siiyo waxoogaa xooga la siiyo waxoogaa caqliya la siiyo waxoogaa mulkiya la siiyo in yar markii laisugu yar hagaagto waaba ishalmaamayaayo wuxuuba u qaadanayaa inuusan cidnaba u baahnayn ilaahaygii siiyeyna inuu ka deeqtoomo u arkayaa inuu rususha raaca inuu ka deeqtoomo isu arkayaa xaqa inuu qaato inuu ka deeqtoomo isu arkayaa inuu ilaahay caabudo inuu ka deeqtoomo isu arkaya waxba inuusan u baahnayn ba isu arkaya mar hadduu taa naftiisa ictiqaadiyo marka waa qooqaya marka taasaa ku bixinaysa inuu qooqo insaanku waa sida waxaa la yidhi marka ina ilaa rabbika rujca sidaa doontaba u qooqe laakiin waxaad ogaanaysaa uun xagga rabbi bay celintu ahaatay iska qooq adig soo ilaahay intuu wax ku siiyey maadan ku qooqin rabbigii wax ku siiyee ku qooqday ayaa laguu celin doonaayo isagaa kula xisaabtami doona ara'ayta aladii yanhaa cabdan idaa sallaa aayaadkaasi waxay kusoo degayaan oy ka hadlayaan nin la yidhaahdo nin yani waxa ninkii la dhihi jiray abu jahl odayaashii reer qureysheed buu ka mid ahaayo oday khayr daran buu ahaa khayr laawo ah oo nabiga sal alay wasalam raggii aada u dhibay buu ka mid ahaa sida xadiidka ay bukhaari iyo keyrkii soo saareen uu ku tusayo maalin maalmaha ka mida buu odayaashii reer qureysheed wuxuu ku yidhi ilaan inta badan kacbada hareeraheeday fadhiisan jireenoo isugu imaan jireen meeshaasaa golo u ahayd oo isugu imaan jireen wuxuu ku yidhi ma maxamed baa intuu meeshan yimaado oo hortiina soo istaago buu wejiga carada ku xoqaamiya hortiina hortiina intuu foorarsado buu wejiga carada saarsaaraayo caradu macnaha wejigii wejigiisu iyuu hortiina yani ku booreeyaa sooma ilaahay baan ku dhaartay hadduu mar dambe sidaa yeelo inaan isaga oo sujuudsanoo wejiga dhul ku haya inaan luqunta kaga istaagin nabiga sal alay slam ayaa yimid sidii caadadiisa ahayd kacbaduu yimid wuu tukaday markuu sujuuday buu soo dhaqaaqay abujahl inuu ku istaagu raba markuu damcay waxoogaa markuu soo socdo kusoo dhowya baa waxaa la arkay abujahl oo gacmihiisana ku gabanayo intusaa isaga hormariyay ku gabanaya dibdibna u gurayo cararay hor maxaa kugu dhacay waadiga sii qabaamahaye gacan ku gabashiyo carar buu bilaabay inuu dibdib u gurto markaasaa wuxuu yidhi waxaan ku dhaartay laatiya cuzaan ku dhaartee waxaan arkay buu yidhi god weyn oo naar ah oo aniga isaga loo dhexeeyo iyo garbadyo iyo hawl iyo shadaa'id baan arkay bu sidaas daraaddeed meel aan geli waayay bay noqoto saasaan dib ugu soo gurtay bu rasuulku sal alay slam marka wuxuu yidhi low danaa minii lakhtatafat lmalaa'ikatu cudwan cudwan buu nabigu sal lay slm ilaahay baan ku dhaartay hadduu iisoo dhowaan lahaa malaa'igtaa xubin xubin u kala dafi lahayd buu rasulku sal lay slm yani waa malaaig garbabyadan iyo waxaan uu arkayo waa malaaig nabiga difaacaysa salawatu rabbi waslamu caleyh marka hadduu wax yar lug sii qaadi lahaa lababa arkeenba xubin xubin baa loo kala qaadan lahaa isaga dhama waa la kala dhufan lahaa macana sidaas weyaan marka ninkaa way ninka nabiga sal lay slam ninka la sheegaye addoonka ilaahay salaada u diidan waa abujahl addoonka salaada loo diidan yahayna waa nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh saas way macnaa qisadu marka rabbi wuxuu leey marka ara'ayta bal ka warrama bal addoonka ma ninka reebaya addoon tukanaya salaada u diidan balka war soo wax la yaab lama bini aadam waa cajiib asagaa laga rabay inuu tukado salaadiisii ka tago diid waajibkiisii diid lagu kari waa intaa hadduu ku gaabsan lahaa soo wax ma ahaate ou banaankiisaas macaasidiisiiyo gaalnimadiisa la socdo ma yeeline kii tukanayay waajibkiisa gudanahayay baaba ka baxsan laha soo qiso la yaab lama marka bal ka warran ninkaa addoon tukanayo ilaahay dartii u tukanaya salaada u diidan bal ka warrankaas bal ka warran waa la yaabe ka uu salaada u diidan yahay hadduu hanuun ku dul sugan yahay oo jidkii saxda aha uu hayo waa nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh ama uuba amrayo addoommada uu ugu yeedhayo alla kacabsi iyo iimaan iyo daaco iyo khayr iyo ilaahay hala caabudo hadduu ugu yeedhayo dadka ka warran haddii aada ruuxa salaad u diido laakiin kaad salaada u diidaysa uu qallocsan yahay maalan yahuudi tukanahayaa salaad u diiday ama nasraani tukanahayaa salaad u diiday ama mid salaad aan sharci ahayn tukanaya adu diiday ama shiici intuu dhagax dhigtay meesha dhagax iyo ku foorfoorsanayaa salaaddii u diiday taasi waaba la garowsan karaayo jidku hayaa khaldan oo salaadu salaad saxsan maaha sooma gar bay noqon kartaa diidadaas laakiin waxa la yaab kale waxa weeye kan uu salaada u diidayo jid saxana wuu hayaayo wuu saxsan yahay dadkana alla kacabsi buu ugu yeedhayaa jidkii toosnaa buu hayaa alluuna u tukanayaa meel laga soo galo oo salaad loogu diido ma jirto saa ay tahay haddana waa ku dhiiranayaa ninkani saa iyadoo ah buu haddana salaaddii u diiday waxaaba ka siiyaa badanba ara'ayta in kadaba watawalla ka waran kan salaada u diidanka tukanaya hadduu beeniyey wixii rumeelayay xaqiibuu beeniyey markaasuu haddana ka jeesay bal intuu isku darsaday fiir waa marka koobaada isagu horta waa beeniyey wixii rumeen la yidhiye laga rabay waa beeniyey xaqii raac la yidhina waa ka jeesaday intaa hadduu ku gaabsan lahaa dhib ma lahaatee intaa intuu sameeyo haddana wuxuu ku daray kii tukanahay inuu salaada u diido waxaa ka siiyaa badan kaa tukanaya salaada uu u diidayaay jid toosan buu hayaa waa kuma yahay dadkana alla kacabsi buu ugu yeedhaya intaa markaad isu darto waxaa ku soo baxaya insaan yacni waxa weeyaan khaldan oo aada u khariban oo sinaba aan gar ku lahayn oo ilaahay subxaana wa tacaala la dagaalankiisa maryaha u dhigtay oo isu qaawiyey oo waxba reeba nin baa meesha kaga soo baxay waa abujahl ninkaasi macnaa saas wey macnaa ayib kallaa ha ka jooga insaanku ee ina alinsaana insaankii layadqaa wuu qooqaa an ra'aa inuu arkay daraaddeed buu u qooqaa hu naftiisa inuu arkay ra'aadu bimacnaa iyo caliimada iyo afcaal lquluubka yani waxa weeyaan maaragtay shayga naftiisii baa faacilna mafcuulna unoqon kara macna laba mafcuul baynan qaadan an ra'aahu ay ra'aa nafsahu wa an ra'aahu inuu isu arkay darteed buu u qooqayaa istaqnaa isagoo deeqtoomay inuu is arkay isagoo inuu deeqtoomay oo uusan cidna u baahnayn inuu is arkay darteed arrinkaa dartii buu u qooqaya taasaa ku bixinaysa inuu qooqo inna ilaa rabbika rabbigaa xaggiisuu ahaaday arrujca noqoshadu wax la qooqoo la kibraba oo la cunoo la cababa xagga ilaahay baa loo laaban doonaa hadalku waa hanjabaan ara'ayta bal ka waran alladii midki yanha reebaya cabdan addoon reebaya idaa goortii sallaa uu tukado waa nebi maxamed sal ly slm alladiigana reebayana waa abujahl ara'ayta bal ka waran alladii midka abujahl weeye yanhaa reebaya cabdan adoon oo nebi maxamed ah idaa goortii buu reebayaa sallaa uu tukanayo salaad uu damco iyo salaaddii u diidan luquntaan kaga istaagayo dhulkaba wejigama saari karu taagan ara'ayta bal ka waran in kaana hadduu yahay midka salaada loo diidan yahay oo nebi maxamed ah cala alhudaa hanuun korkii iyo toosnaan hadduu ku sugan yahay bal ka waran ara'ayta bal aw amase amara hadduu amray kaa salaada loo diidan yahay nebi maxamedihi amara hadduu dadka amro bitaqwa alla kacabsiga hadduu amro isagana waa toosan yahay dadkana toosinaya alla kacabsigaasi ugu yeedhaya ninkii marka salaad loo diidi lahaa ama lala dagaalami lahaa ama laga hor imaan lahaa ma aha ara'ayta bal ka waran in kadaba hadduu beeniyey kee beeninay ka salaada diidan abujahl ninkan salaada u diidan adoonka hadduu beeniyey oo rumayn baa laga rabay uu beeniyo wixii rumeen la yidhi uu diiday bal ka war oo watawallaa haddana uu jeesaday oo xaqii raac la yidhina uu ka jeesaday intaa ninka isku daray bal adigu ka waran xaalkiisa xaalkiisu soo la yaab ma leh ha bini aadam halkaasu reerkaasu gaaraa macna saas weyaan yani waxa wey waa xaalad xaaladda macnaha waxa mar walba tan oo kaleeta waa jirtaayo dawaaqiidda iyo mujrimiinta dadka ahlulxaqa ah iyaguna ijraamka iyo dembiga iyo kufriga iyo gaalnimada ku kacay dadka ahlulxaqa ahlul iimaanka ee saalixiinta iyo culimmada iyo ducaadana xaqa kula dagaalamaya oo diinta u diidan oo diinta ilahi in laysku xukumo diidan oo diinta ilahi in lagu dhaqmo diidan oo diinta ilahi subxana wa tacala in la hirgeliyo diidani waa abujahl oo kale wey saas leanna ayagiina ka tage intaa mayna ku gaabsanina inay dadkii watay kula dagaalamaanoo u diidaanna waa ku dareen dadka ay la dagaalamayaanna ma khaldanee jid toosan bay hayaanoo waa quman yihiin alla kacabsi iyo diin iyo ilaahay oo la caabudayna dadka ugu yeedhaya ayaguna waa ka hortaagan yihiino waa kala dagaalamayaan abujahl oo kale wey marka dhaqankii abujahl alam yaclam miyuusan ogeyn ninkaa addoonka salaada u diidayaay bianna allaha alla yaraa inuu arkayo war ninka nacasnimadiisa miyuusan ogeyn rabbi inuu arkayo subxaana wa tacaala waxa keenayba inuu sidaa u dhiirado oo uu u qooqo wuxuusan ku xisaabtamayn inuu rabbi arkayo subxana wa tacaala adiga haddaa rabbigaa inuu arkayo aada ku xisaabtamayso oo uu kula socdo oo ku maqlayo oo ku ogyahay haddaad ku xisaabtamayso waxaanoo kale ku kici maysa saas wey maana maxaa yeelay haddaad rabbigaa subxaana wa tacaala u caabuddo sidii adigoo arkayoo kale ama sidii isagoo ku arkayoo kaleeta aad u caabudahay sidanoo kale u dhaqmi maysa alam yaclam yuusan ogeyn biana allaha alla yaraa inuu arkayo isaga iyo qaabku u dhaqmayo iyo inuu arkayo aragtidaana waxaa ka laasimaysa inuu ciqaab marin doono miyuusan ogeyn sidan markuu kusodo sidan hadduu socdo macnaha kallaa ha ka jooge lain lam yantahi hadduusan ka joogsanin hadduusan arrinkaa ka reebtoomin lanasfacan waanu dhufanaynaa oo waa dhufanaynaa binaasiyati foodaanu dhufanayna ama waanu gundhin lanasfacan waanu gundhin oo waanu gundhinaynaa binnaasiyati fooda naasiyatin food baanu gundhinaynaa foodaasoo kaadibatin been sheegta beenaley ah foodaasoo khaati'atin yacni waxa weeye gabsan falyadcu ha u yeedho marka naadiyahu golihiisa ha u yeedho ragga la fadhiistee tolkiia ha u yeedho sanadcu annaguna waxaan u yeedhi doonaa buu rabbu yidhi azabaniyata malaa'igta naarta zabaniyadu yani waxa wey waa askarta xabiska w askartii xabiska iyo jeelka ayaanu annaguna u yeedhaynaa kallaa haka jooge ha ka joogo wuxuu wada ninkaasi ee laa tutichu nebi maxamedow ha ateec warkuu wata ha ka yeelin wasjud sujuud oo rabbigaa u sujuud waqtarib dhowow oo rabbigaa wax kuu dhoweeya samee hanjabaad baa halda loo galay waa loo hanjabaya hadduu dayn waayo waxa uu wado iyo diinta ilaahay uu la dagaalamayo iyo addoommada uu salaada kala dagaalamayo iyo khayrkan uu ka horjeeda hadduu dayn waayo la nasfacan binnaasiya yacni waxa weeye safciga waxaa la yidhahdaa nasfacanta waxaa la yidhahdaa marka inta shayga la qabto xoog loo dhuftaa la dhaha xoog loo dhufto saas way macnaha ama macnaha waxa wey gundhin dheh ama dhufasho dheh ama qabasho dheh inta waa la dhihi karaa macnaha foodaanu qabanayna bu rabbi subxana watacala foodaanu qabanayna foodaan qabanayna maxaa laga wadaa naasiyadu waa macnaha waxa wey waa timaha meeshan fooda la yidhaahdee yani waxa wey madaxa qeybtiisa hore ku yaallo waxaana inta badan loo isticmaalaa fooda qabashadeeda marka ruuxa la dulaynayo oo hogaanka si fiican loo gelinayo foodaa la qabtaaba la dhaha food qabashada waxaa laga wadaa waa meeshii ugu sarraysay ugu sharxun ugu karaamo banday halkaa haddii lasoo qabtay macnaha waxa dhulkaa lagu soo dhufanaya karaama waa dhammaatay markaa fooda ugu sarraysaanu qabanaynaa halkaasaa lasoo qaban foodaasi waa foode food beenaley alla qabani oo haddana gafsan oo foodu miyay gaftaayo been bay sheegtaa ya foodu waa timahaasoo waa layska xiiraa soo ma been miyay sheegtaa mase gaftaa waxaa laga wadaa ninka foodaa iskale baa beenaalo ah gafsanna saas maana ilan marka qaarkood xubinka xubnahaaga mid ka mid a ayaa inta la cabiro baa adiga lagaa wadaa fooda laga hadlayo waxaa laga wadaa ninkii abijahalaha baa laga wadaa foodiisii isagaana beenaalo ah isagaana gafsan afkana been buu ka sheegayaa markuu hadlayo waa beenaale dhaqan ahaanna waa u gafsan yahay oo jid khaldan buu ku socdaa midkaa waan qabanaynaayo si adag baan u qabanaynaa bu rabbi subxana wa tacaala markii la qabto faliyadcu naadiyu naadiga waxaa la yidhahdaa yacni waxa weeye golaha la fadhiista ee lagu sheekaysta ee lagu shaha cabe lagu qaxweeyo dadka inta badan kula fadhiistae saaxiibada ee la sheekaystaan naadiga la yidhahda marka tolkii iyo naadigiisii iyo dadkii la fadhiisan jiray ee u gurman lahaa ha u yeedho kuwaas ciidan haga dalbato sanadcu zabaniyata waxaan u yeedhi doonaa buu rabbi subxana wa tacala azabaniya zabaniyada waxaa la yidhahdaa waa malaa'igta u xil saaran cadaabidda basharka wixii in la cadaabo la rabo malaa'igta u xil saaran ee cadaabka mas-uulka ka ay khasnadaha cadaabka haya ciddii la cadaabayana loo dhiibo waardigana ka haysoo ilaalisa kuwaasaa la yidhahdaa zabaniye la yidhahda annagu malaa'igtaa zabaniyadaanu u yeedhaynaa oo jeelka cadaabka mas-uulka ka abaan u yeedhaynaa bal isagu tolkii iyo raggiisii ha u yeedho ma waxbaa meesha uu ka qaban karaa ilaan adduunka markuu joogay wuxuu ku faanay tol buu ku faanay nebi maxamed wuxuu kula dagaalamay waan reer baan oday baan ahay waa lay maqlayaa soo ma jeed maanta waxaa laleeyahay dadkiisii ha u yeedho anaguna malaa'ig baan u yeedhaynaa bu rabbi subxana watacala ha yeelin baa laleeyahay nabiga sal alay waslam warkiisa ha yeelin diidada uu salaada kuu diidaya ha yeelin dagaalka uu kugu jiro ha ateecin taada wado wuxuu dooni isagu ha sameeyey sujuud oo rabbigaa u sujuud subxaana wa tacaala oo u tuko dhowow oo wax ilaahay kuu dhowaynayo oo taacadiisaa ku dadaal wasjud waqtarib saxiix muslim waxaa ku sugan min xadiidi abi hurayra nebigu sal lla lay waslam halkaa markuu marayay inuu sujuuday saxaabaduna ay la sujuudeen ridwan ullahi caleyh marka waa mawaadicda sujuuddu ay sunnadado sujuudu tilaawa la sunneeyay macnaha ka mid waqtarib sujuudda iyo dhowaanshaha waxaa la isugu xijiyey bay leeyihin culimmadu lianna markuu addoonku sujuudsan yahay waa markuu rabbigii ugu dhawaansho badan yahay sida xadiidka nabiga kusugan sal lay waslam aqrabu maa yakunu lcabdu aqrab maa yakunu lcabdu ilaa yani waxa weeye rabbigii ugu dhawaansho badan yahay waa markuu sujuudsan yahay wey macana saas wey kallaa ha ka joogey ninkaasi hadaayo waxa uu wade lain lam yantahi hadduusan ka reebtoomin dagaalkaa uu diinta ilaahay kula jiro rasuulka uu la dagaalamaya hadduusan ka reebtoomin lanasfacan waanu gundhinaynaa oo gundhinaynaa ama waanu dhufanaynaa oo dhufanaynaa binnaasiyati food baanu dhufanaynaa naasiyatin food baanu dhufanaynaa kaadibatin oo been sheegtoo beenaley ah khaai'atin oo gafsan kaadibatin xagga u celi hadalka khaai'atinna waxaad u celisaa xagga ficilka saas maana yani hadalkiisuna waa gafsan yahay waxaan dhi hadalkiisuna waa been ficilkiisuna waa gafsan yahay saas maana ayib falyadcuu ha u yeedho marka naadiyahu golihiisa la fadhiista ha u yeedho iyo dadkiisa ha u yeedho sanadcuu waanu u yeedhaynaa anaguna azabaniyata malaaigta cadaabkaanu u yeedhaynaa malaaigta cadaabka ayaanu u yeedhaynaa kallaa yani basharka yani caadatan zabaniyada hadda waxaa loo isticmaalaa yani booliiska xabsiyada mas-uulka ka ah ee dadka xidha ee maxaabiista gacanta ku hay kuwaasaa zabaniye layaha laakiin hadda waxaa laga wadaa waa malaaigta naarta mas-uulka ka ah oo malaaikatul cadaab ayaa laga wadaa kallaa ha ka jooge sidaa hadaaye laa tutichu aeici nebi maxamedo oo warkiisa ha dhagaysanin hana ka yeelin wasjud sujuud oo rabbigaa u tuko waqtarib dhowow oo rabbigaa wax kuu dhoweeye iyo ridihiisa iyo naxariistiisa ku dadaal baa nabiga layihi salawatu rabbi waslamu calayh bismi llahi raxman raxiim suurat lqadri suuraddani iyaduna hal maado ayay ka warramaysa maadaday ka warramaysa waxa weeye waa qur-aanka soo dejintiisa iyo habeenkii qur-aanku soo degay iyo habeenkaa barakadiisa intaas macnaa suuraddani ku saabsanta suurat lqadri bismi illahi araxmaan araxiim inaa anagu buu rabbi yihi subxana wa tacaala anzalnaa waan dejinnay hu qur-aankii baan dejinnay qur-aankii waxaan dejinnay fii leylatin habeen dhexdii baan soo dejinnay fii leylati lqadri fii leylati alqadri qadaridda habeenkeeda habeenkaa dhexdiisaan soo dejinnay wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa maxay ahaatay maa maxay bay leylatu lqadri qadaridda habeenkeedu ay ahaatay waa su-aal jawaabteedu waata leylatu lqadri qadaridda habeenkeedu khayrun mid khayr badan wey min alfi shahrin kun bilood mid ka khayr badan wey tanazalu waxaa soo degta almalaa'ikatu malaa'igtiibaa soo degta waalruuxu iyo malakuljibriil fiihaa habeenkaa dhexdiisay soo degaan biidni rabbihim rabbigood idankiisayna kusoo degaan iskama yimaadaane rabbi idankiisa iyo ogolaanshihiisay ku yimaadaan min kulli mrin ay bikulli amrin arrin walbayna la soo degaan arrin walba oo baraka iyo khayr ah bay keenaan oo la soo degaan salaamun nabadgelyo wey hiya habeenkaasi salaamun waa nabad hiya iyada oo habeenkii laga wado xataa matlaci alfajri yani waxa weeyaan fajarka soo bixidiisa laga gaadho ilaa fajarka dhalashadiisa iyo soo bixidiisa laga gaadho habeenkaasi waa nabad sidaas way macana qur-aanka ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu soo dejiyey habeenka leylatu lqadri waxaan kusoo marnay inaa anzalnaahu fii leylatin mubaaraka halkaasaan kusoo sheegnay habeenku waa habeen baraka badan habeenkaasaa ilahay qur-aanka soo dejiyey subxana wa tacaala maxaa laga wadaa habeenkaasaa ilaahay qur-aanka soo dejiyey laba tafsiir labaduba waa sax kii la doonaa la dhihi karaa waa mida in la yidhaahdo nebiga habeenkii qur-aanka lagu bilaabay markii ugu horreysay qur-aanka lagu bilaabay waxay ahayd leylatlqadri bay ahayd taasi waa macno leanna waxaan ogsoonnahay qur-aanku saddex iyo labaatan sanuu nabiga ku degahay uu imaanay kolba qayb loo keenay hal mar qur-aanku nabiga sal ly slam laguma soo wada dejinin saddex iyo labaatan sano gudahood baa marba in yar loo keenahaya nabiga salawatullah lasoo gaadhsiinaya marka laylatulqadri baa qur-aanku soo degay maxaa laga wadaa waa habeenkuu bilowday oo qaybtii ugu horraysay nabiga lagu bilaabay taasi waa mid macnahaasi waa macnaha macnaha labaadi waxa weeye in la yidhaahdo qur-aanka oo wada socda ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala uu soo dhiibo malakul jibriil loo soo dhiibay isagoo wada socdaa samada ugu sokaysa toddobada samo ayaa la keenay qur-aankii halkaas markii la keenay isagoo wada socda ayaa saddex iyo labaatankii sane uu nebiga ku degayey halkaasaa in yar iyar looga soo qaadahay habeenka marka qur-aankoo wada socdo la keenay samada soke ayaa waxay ahayd laylatulqadri ahayd marka nusuulkaasi lagama wado habeenkuu nebiga soo gaadhay lagama wadayo markaa waxay noqonaysaa waa habeenkii rabbi soo dhiibay samada ugu sokaysana la keenay habeenkaasay laylatulqadri ahayd halkaasaa saddex iyo labaatan sano iyar iyar qur-aanka looga soo qaadayay oo kolba in nabiga lasoo gaadhsiinaya salawatu rabbi waslamu caleyh labadaa mid doonkiila doonaba waa la dhihi karaa adiga laylatulqadri baa ilahay qur-aanka soo dejiyay subxana wa tacaala laylatulqadri habeenkaa waxaa qadriga sidiisaba laba macnoba waa lagu fasiraa in la yidhahdo laylatulqadri ay laylatu taqdiir waa habeenkii qadaridda waa habeenkii qadaridda maxaa loogu magacaabay waa kaan soo marnay fiiha yufraqu kullu amrin xakiim amran min cindina arrin walba oo ilaahay agtiisa laga sugay habeenkaasaa la kala bixbixiyaa oo habeenka laylatulqadriga waxaa laylatulqadri loo yidhi waxaa la qoondeeyaa ama la qorsheeyaa ama la qadaraa wax kasta oo sanadkaa dhacaya horay bay u qadareen oo looxulmaxbuudkay ku qornayd laakiin malaa'igta gacantoodaa la soo geliyaa oo lagu soo wareejiyaa sanadkaa soo socda wixii dhici lahaa saas daraaddeed baa laylatulqadri loo yidhioo taqdiirkaa iyo qorshayntaas daraaddeed baa laylatulqadri loo yidhi waxaa kaloo macno kale ah laylatulqadri in laga wado bimacnaa laylatu sharafi waalcadama habeenkii sharafta inuu sharaf leeyahayna dee waabatano haddii rabbi ku sheegay subxaana wa tacaala inay kun bilood ka khayr badan tahay soo habeen sharaf lema qadrigu inuu sharaf yahayna waa dhici karaysa macnaha maxaa ku ogeysiiyey baa laylatulqadri waxay tahay maxaad ka taqaanaa nabiga sal lay slam baa lala hadlayaa ma taqaanaa marka la doonayo in lagu sheego ayaa su-aashaasu saa u timaadaa maxaad ka og tahay ma taqaanaa jawaabtu waxa wey waad baraarugaysaayoo ma aqaanaad dhahaysa haddaa laguu sheegaya dhegaysa wey marka laylatulqadri khayrun min alfi shahr wakaa barakadeediiy khayrkeedu habeenkaa halkaa habeen wuxuu ka khayr badan yahay kun bilood buu ka khayr badan yahay kun bilood buu ka khayr macnaha waxa weeye habeenkaa camalka la sameeyo ee daacada la sameeyo iyo wax kastoo ilaahay loogu dhowaanayo habeenkaa gudihiisa la sameeyo wuxuu ka khayr badan yahay kun bilood camal la sameeyuu ka khayr badan yahay oo ka ajir badan yahy ka sawaab badan yahay ilahki subxana wa tacala kun bilood waxa weeyaan taqriiban waa siddeetan iyo saddex sano iyo saddex bilood iyo weliba ziyaado siddeetan iyo saddex sano saddex bilood iyo weliba ziyaado ma waqti yarba waqtigaanba ummadda dadkeeda ugu cimri dheer baa waqtiyadaa gaadha cimriga intaa leeg camalkaad ku samayn lahayd hal habeen gudihiisa inaad ku hesho soo wax weyn maaha waxaa ku sugan xadiidkii mursala waxaa ku soo arooray ummadihii hore way naga cimri dheeraayeen mar walba ruuxu kaa cimri dheer yahayna waa kaa camal badanaya rabbi wuxuu fiiriyey ummaddan iyo cimrigeeda gaaban markaasuu rabbi wuxuu ugu kabay laylatulqadri buu ugu kabay laba sano haddii ilaahay ku waafajiyaba laylatulqadri inaad istaagto oo camal khayra aada la timaado laba sano waa boqol iyo lixdan iyo siyaado sano camalkeed baa ku yaalla sooma haddii inta nolosha adood qaan gaadha ilahay uu waafajiya ka badanna iyadoo warkeeda iska badaaba macna marka laylatulqadri khayrun min alfi shahrin waa wanaag weyn iyo hibo weyn oo ilaahay ummadda nebi maxamed uu siiyey wey salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas wey macnaha habeenkaas saasaa macnaha waxa weyn loogu sheegay waxaa ku sugan xadiid waasilat ibnu asqac uu nebiga laga warinayo oo axmed uu soo saaray alimaamu axmed caleyh raxmatullah sheekh albaanina uu taxsiiniyey wuxuu leeyahay nebigu sal alay wasalam suxuftii nebi ibraahim calayhi salaam waxaa la soo dejiyey bisha ramadaan habeenka u horeeya towreedna waxaa la soo dejiyey lix beri markay tagtay bisha ramadaan injiilla waxaa la soo dejiyey saddex iyo toban markay tagtay bisha ramadaan qur-aankana waxaa la soo dejiyey liarbacin wa cishriina khalad min ramadaan afar iyo labaatan markay tagtay ramadaan ayaa qur-aankana la soo dejiyey buu nabigu sal ly slm xadiidkaasi waa xadiid uu taxsiininayo sheekhu albani caleyh raxmat ullah saas wey macana wuxuu tilmaamayaa marka habeenka leylatu lqadriga ee qur-aanka nebiga lagu bilaabay waxay ahayd labaatan iyo afarta bisha ramadaan bay ahayd saas uu xadiidkaasi tilmaamaya macana ayib inaa anagu anzalnaahu waan soo dejinay fii leylati lqadri habeenkaa marka ilahi subxana wa tacala markuu khayrkiisa u sheegay bu wuxuu yidhi waxaa soo degta habeenka barakaadkiisa waxaa ka mid a malaaigtaa soo degta malaaigta khayrka wada naxariista ilaahay wada barakaadka wadaa soo degta malaaigta guud markii la sheegay baa si gooniya waxaa loo magacaabay weliba khaas ahaan malikul-jibriil saas manaa malikul-jibriilna waa yimaadaa waa soo degaa habeenkaa dhexdiisa idan ilahay bay malaaigtu ku timaadaa waatan soo marnay wamaa natanazalu ilaa biamri rabbika soo maaha malaaigtu sideedaba hadday imaanayso iskama timaado sideenoo kaleeto intay iska yaacaan iskama soo noqdaan amar ilahay bay ku xidhan yihin haddii amar la siiyo dhaqaaqa la yihahdo unbay tagaan amar ilaahay bay habeenkaa ku imaanayaan maxay la imaanayaan min kulli amrin arrin walba ayay la imaanayaan oo khalqigaa wanaag iyo khayr ugu jiro maxaa baraka ah maxaa naxariis ah maxaa wanaag ah maxaa caafimaad ah maxaa macnaa xoolo ah maxaa macnaa khasnado ah intaasoo khayr bay la soo degayaan oo dhulka keenayaan oo u keenayaan addoommada u keenayaan salaamun hiya habeenkaasi waa nabad salaamun hiya laba macnoba way leedaho habeenkaasi aafaadka ayaa laga nabadgalaa aafaadka aakharo oo cadho ilaahay iyo cadaabkiisaba habeenkaa waa laga nabadgalaa waxaa kaloo laga nabadgalaa aafaadka dhulkana waa laga nabadgalaayo waa habeen yani wax weeye nabad awey ama waxaad tidhahdaa salaamun salaamid weeye laysa salaamayo hiya iyado habeenkaasi salaamtaa badan ahlukhayrkaa isa salaamaya malaaigtiibaa isa salaamaysa malaaigtiibaa addoommada saalixiintaa salaamaysa waa habeen salaamtaasi laysdhaafsanayo iyadoo dhan wada khayr awey ilaa intee bay soconaysaa xataa malaci lfajri ilaa waagu ka beryayo mar hadduu waagu beryo leylat lqadri warkeedu waa dhammaaday rasuulkeenu salawaatu rabbi wasalaamu aleyh marka leylat lqadri horta qacan bisha ramadaan bay ku jirtaa taa war male leylat lqadrigaa laynoo sheegay ee habeenkaa khayrka badana bisha ramadaan bay ku jirtaa bisha ramadaan xaggay kaga jirtaa ayadana nabigu wuxuu yihi sal ly slam tobanka dambe ka raadiya tobanka ramadaan u dambeeya tobanka dambe haddana habeenada tirada isdheer ah ka raadiya kow iyo labaatanka saddex iyo labaatanka shan iyo labaatanka toddobiyo labaatanka sagaal iyo labaatanka hadday taasi idinku adkaato toddobada ugu dambaysa ka raadiya hadday ta hore ay kugu adkaato toddobada ugu dambaysa ka raadiya hadday taasi kugu adkaato habeenka toddobiyo labaatanaad bay ugu badan tahay ee kaasi uusan ku seegi soo ma jeed intaaba waa xadiis nabigeena ka sugan salawatu rabbi waslamu caleyh culimadu marka waxay leeyihiin oo aada moodaana inay xoog badan tahay waxaa dhici karta sanadba inay gasho ay meel gasho habeenku waa buurbuuraa waxaa laga yaabaa sanadna inay kow iyo labaatanka noqoto sanad ay shan iyo labaatanka noqoto sanad sagaal iyo labaatanka noqoto sanad ay toddobiyo labaatanka noqoto adiga waxa weeye tobanka ugu dambayso bisha ramadaan unbay ku dhex jirtaa tobankaasaa la rabaa marka in lagu dadaalo oo laga dhex raadiyo khaasatan habeenada tirada isdheer ah sidaasuu nabigeenu inagula dardaarmay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaana rasuulku uu yidhi man xurima khayraha faqad xurima alkhayra kullahu bu nabi sal l sl ninkii habeenkaa khayrkiisa laga qadiyo khayr oo dhan waa laga qadiyay buu rasuulku yihi salawatu rabbi waslamu caleyh wax ruuxaasi yani u haray maba jiraba habeenkaa khayrkiisa ruux ka qaday waa ruux qaday ficlan ruuxa qaday kaas wey macnaha saas weya inaa anagu anzalnaa wa anzalnaahu qur-aankii waan dejinnay fii leylati alqadri sharafka iyo qadaridda habeenkeeda habeenkaa dhexdiisa ayaan soo dejinnay habeenka sharafka iyo qiimaha leh waxna la qadaro oo ilaahi subxaana wa tacaala uu qadaro habeenkaa dhexdiisaan qur-aanka soo dejinnay wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey ka lala hadlayo ama nebi maxamedow maa maxay buu ay ahaatay maa maxaybay leylatu lqadri leylatu lqadri ay ahaatay leylatu qadr maxay tahay qiimahay leedahay fadligay leedahay maxay tahay maxaad ka ogtahay ma taqaanaa ma ogtahay leylatu lqadri sharafka ama qadaridda habeenkeedu khayrun min khayr badan weye min alfi shahrin kun bilood mid ka khayr badan wey camalka habeenkaa la sameeyo kun bilood camal la samaysta ayuu ka khayr badan yahy tanazaluu waxaa degta almalaaikatu malaaigtiibaa degta iyo wruuxu malakuljibriil fiihaa habeenkaa dhexdiisa biidni rabbihim rabbigood idankiisayna kusoo degaan iskama yimaadaan ilahay baa soo fasaxo idan soo siiya inay soo degaan min kulli amrin arin walba oo khayr iyo baraka a bayna la soo degaan shay walba oo khayr iyo barakiyo wanaaga ayay la soo degaan salaamun nabad weeye aafaad iyo halakaad laga nabadgalo hiya iyada habeenkaasi waa nabad iyo salaan iyo khayr sidaas way macna xataa matlaci lfajri ilaa fajirka dhalashadiisa iyo soo bixitaankiisa laga gaadho soo bixidiisa ama yani matlica mastarna waad ka dhigi kartaa waxaa kaloo darafna waad ka dhigi kartaa xataa matlaci lfajri ilaa fajarku waktiguu dhalanayo laga gaadho ilaa intaasay macnaha waxa weyaan khayraadka iyo barakaadka iyo wanaagaas ay leedahay macnaha bismillahi raxmaan marka waxaa la doonayaa waktigeeda in aada loogu dadaalo jaaniskaasi ayna ruuxu uusan luminino wax maa laa yaclina uusan kaga lumin macnaha suurat lbayinaat bismi illahi raxmaan raxiim suuraddan markay nabiga kusoo degtay salawatu rabbi wasalaamu caleyh sida xadiidka nabiga ku sugan sal ly waslam wuxuu u yeedhay ubay ibnu kacab saxaabiga ubay la yhahdo u yeedhay markaasu wuxuu yihi ubayow rabbi wuxuu i amray inaan kugu dul akriyo suuraddan markaasaa wuxuu yidhi awasammaani rabbigay miyuu iisoo kaa magacaabayo ma magacayguu sheegayoo ubayi ku akri miyuu yidhi markaasuu nebigu wuxuu yihi ha magacaagu sheegay markaasuu ubayi iska ooyey ya soo wax weyn ma ilaahay oo magacaaga soo sheegoo nebiga amri siiyo aa suuradda hebel ku dul akriyey ubayi oohin buu joogsan waay maanaa wuu ooyey aad buu ooyey marka suuraddani waxay ka warramaysaa nimankii ahlulkitaabka ahaa ee yahuud iyo nasaaro ahaa waa labadii bulsho ee ka horreysay ummadda muslimka ah oo labadii kitaabay ka horraysay lahaa tawreed iyo injiil la kala siiyey iyo mushrikiintii nebi maxamed sal alay waslam dhexdooda laga soo saarayba kuwaasi marka nebi maxamed la soo saarayo siday ugu baahnaayeen diin ugu baahnaayeen oo tawxiid ay ugu baahnaayeen oo midnimo ugu baahnaayeen oo caqligooda iyo garashadooda ugu fillaan waayey taasee ay suuraddu tilmaamayso oo qaybteeda hore lagu tilmaamay rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala lam yakun ma aysan ahaanin aladiina kuwii kafaruu kufriyey oo min ahlilkitaabi ahlulkitaabka iyo walmushrikiina mushrikiintii ma aynan ahaanin munfakiina kuwii ka fakada maynan ahaanin maxay ka fakanayaan kufri kufri iyo gaalnimo kuwa ka fakada maynan ahaanin xataa ta'tiyahum ilaa ay u timid albayinatu xujadii cadayd rasuulun rasuul ilah uu u yimid rasuulkaasoo min allahi xagga ilaahay ka ahaaday rasuulkaasoo yatluu akrinaya suxufan waraaqo akrinaya waraaqahaasoo mudaharatan la dahiray baatil laga dahiray waraaqahaasoo fiihaa dhexdeeda u ahaaday kutubun waxyaabo la qoray qayimatun oo toosan waxyaabo la qoray oo toosan baa waraaqaha ku dhex qoran kuwa gaaloobay oo ka kooban ahlulkitaab iyo mushrikiin labadaasay la isugu jiraan kaafiriintu isugu jiraan gaaladu labadaas isugu jiraan ahlulkitaabku waa yahuudda iyo nasaarada mushrikiintuna waa kuwii asnaamta caabudi jiray gaalada oo intaaba isugu jirtaay ma aynan noqonin kuwo ka fakada oo ka zuula oo ka taga kufriga iyo gaalnimada iyo xumaanta iyo dhaqanxumada kuwo ka taga mayna noqonin ilaa ay u timid xujadii caddayd ay u timid macnaheedu waxa weye intii ka horreysay xumaan unbay ku dhex jireen kufri bay ku dhex jireen baatil bay ku dhex jireen shaki bay ku dhex jireen dhaqanxumo iyo akhlaaq xumay ku dhex jireen mana ayna ka tegin caqligooda iyo garashadooda iyo waayo aragnimadoodu waa keeni weyday inay ka tagaan oo ka fakadaan xumaantaas ilaa ay xujadii caddayd u timid waxaasay ku sugnaayeen xujada cad maxay tahay marka waa la sii fasiro rasuulun min allah waa nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh ilaa nebi maxamed uu u yimid waxaasay ku sugnaayeen qoladanna waxay taagnaayeen nasaaradu saddex ilaah bay taagnaayeen saddex ilaah oo hal ilaah isku ah waxaan la fahmi karinba bay meesha la fadhiyeen oo mabda ay ka dhiganayeen iyo dhaqan xumo oo meel walbaiyo baab walbaba gashay qolada yahuudduna waxay la taagnaayeen cusayr ibnullah cusayr baa wiil ilaahay baa mabda u ahaa mushrikiintuna dhagaxay gacantooda ku qoreen bay caabudayeen caqligood iyo waayo aragnimadooda waa ka saari weyday dhaqanxumada iyo mabdaxumada waa ka saari weyday ilaa ilaahay xujadiisii caddayd ay u timid oo nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh saas way macana rasuulkaasi markuu u yimid muxuu sameynayy wuxuu sameynaya yatluu suxufan mutahara waraaqa la dahiray buu akrinaya waraaqa la akriyay la dahiray buu akriyu akrinaya macana waraaquu akrinaya saddex mulaaxadaa meeshan ku jirta ama laba mulaaxado waa midda koobaad in laisdultaago baahan waa midda koobaad yatlu baa layidhi suxufan waraaquu akrinaya nebi maxamedna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxna ma akrin jirin waxna ma qori jirin sooma haddana meesha maxaa laleeyahay waraaquu akrinayaa nin wax qori kara unbaa wax akrin kara sooma ayib maxaa laga wadaa marka waxaa laga wadaa waraaqo waxa ku qoran oo qur-aankii ah buu akrinaya haddii waraaqaha waxa ku qoran adiga aada kor ka akrinayso soo waraaqihii ma akrinaysa saas wey haddaad qur-aanka kor ka xifdisan tahay wixii kitaabka ku qornaa qur-aanka haddaad kor ka akrinayso qur-aankii baad akrinaysa suxuftii uu ku qornaa baad akrinaysa saas wey macnaha marka yatluu suxufanta lagama fahmayo nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyhi inuu wax inuu wax intuu fiiriyo wuxuu fiiriyo uu akrin jiro wax qori jiray lagama fahmayo taasi waa midan ta labaadi waxa weeye suxufan baa la yidhi qur-aankuna markuu soo degayey waraaqa kuma qornay qur-aanku markuu degayey waxaa lagu qori jiray dhagaxyaanta waxaa lagu qori jiray lafaha waxaa lagu qori jiray geedaha jiridooda waxaasaa lagu qori jiray waraaqdu dib bay ka timid suxufan maxaa loo leeyahy marka laba macno mid baa la dhahaya suxufta in laga wado suxuftii malaa'igtu ay haysayoo waa kaan soo marnay kalaa inaha tadkiratun kalaa inahu tadkira maxayd faman shaaa dakarahu fii suxufin mukarama waa inagii soo martay soo ma suxuftaa malaa'igta ayuu qur-aanku ku qoran yahay intaa laga wado way dhici karta ama suxufta waxaa laga wadaa shay kasta oo wax lagu qori jiray waagaa walow waraaqba yuusan ahaanin ama geed jiridii ha ka soo jeedo ama laf ha ahaado ama dhagax ha ahaado wixii wax lagu qoro oo dhan in suxuf la yidhahdana waa dhici karta oo sidaadi tahayna iyadana waa suroobi karaysaa suxuftaasi waa suxuf la dahiray oo baatil laga dahiray wax baatil ah iyo nijaas iyo xumaan waa laga dahiray suxuftaasuu akrinaya suxufta maxaa dhexdeeda ku qoran fiiha kutubun ay maktuubaatun waxyaabo la qoray baa waraaqaha dhexdooda ku yaalla waxyaabahaasoo toosan oo maxaa ku qoran ilahay keligii hala caabudaa ku qoran tawxiid baa ku qoran akhlaaq wanaagsan baa ku qoran dhaqan baa ku qoran qisas baa ku qoran qisooyinkii ummadihii horaa ku qoran fiiha kutubun qayima waana wax wada toosanoo wax qalloocsan kuma jira waraaqahaasuu akrinaya rasuulkaas ilaa rasuulkaasi xujadaa cad uu u keenay yahuud iyo nasaare iyo mushrikiin xumaantoodii waa ka tegi waaye lam yakun maynan ahaanin aladiina kuwii kafaruu kufriyey oo min ahli lkitaabi kitaabka dadkiisa ah dadkii ahlulkitaabka ahaa yahuud iyo nasaara iyo walmushrikiina mushrikiin ah munfakiina kuwii ka fakado oo ka zuulo ka taga maynan noqonin yani waxa weeyaan kufrigoodii iyo xumaantoodii xataa ta'tiyahum ilaa ay u timid albayinatu xujadii cadayd ilaa uga timid ilaa xujadii cadayd a u timid rasuulun rasuul ilaa uu yimid ka bedel oo rasuulkaasoo min allahi xagga alle ka ahaaday xagga alle ka socda rasuulkaasoo yatluu akrinaya suxufan warqado warqadahaasoo mutaharatan la dahiray qur-aankiibuu akrinaya oo waraaqo dahiran ku qoran maxaa laga dahiray baatil iyo xumaan iyo wax kastoo liitaa laga dahiray waraaqahaasoo fiiha dhexdeeda kutubun ay qoraallo yihiin qayimatun oo toosan kutubun waxyaabo la qoray mabaadi' la qoray qayimatun oo toosan ayaa suxuftii waraaqaha ku qoran wamaa tafaraqa su-aashu waxay tahay bayinadaasi markay u timid ahlulkitaabkii yahuud iyo nasaara markuu nebi maxamed xujadii cadayd u keenay maxay sameeyeen ma qaateen mise waa diideen wamaa tafaraqa ma kala tegin oo ma kala bixin aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey maynan qaybsamin oo maynan kala bixin ilaa min bacdi maa jaa-athum markay u timid kadib mooye albayinatu tii cadeed markay u timid mooye kadib mooye wamaa umiruu walxaal bay saa yeeleen maa umiruu aan la amrin ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooye allaha alle inay caabudaan mooye wax kale aan la amrin mukhlisiina ayagoo u saafi yeelaya lahu alle addiina cibaadada u saafi yeelaya xunafaa'a xaalo ay yihiin kuwo leexanayo diinta saxdaa xaggeeda u leexanay wayuqiimuu inay toosiyaan mooye wax kale lama amrin asalaata salaada inay toosiyaan mooye wax kale lama amrin wayu'tuu inay siiyaan mooye wax kale lama amrin azakaata zakada inay siiyaan dadkeeda wadalika kaas oo ilaahay oo cibaadada loo gooni yeelo salaada oo la toosiyo sakada oo la siiyo wadalika kaas ayaa diinulqayimati milladii iyo tii toosnayd diinteedii wey diinulmillati millada diinteedii weeye alqayimati ee toosnayd ama dariiqada toosan diinteedii wey ahlulkitaabka yahuud iyo nasaaro qoladii kitaabka la siiyey xujadii caddayd markuu nebi maxamed u keenay salawatu rabbi wasalamu caleyh oo mabaadidoodii ay weyteenna inay khalad tahay sheegaysa jidkii saxda ahaa ee tawxiidkay ka leexdeenna u tilmaamaysa bayinadaasi markay u timid way qaybsameen waxay u qaybsameen qaar rumeeye oo raaca waa in yar iyo qaar ka soo horjeesadoo la dagaalamo waa intoodii badnayd wey maxaa laga rabay waxaa laga rabay hadday bayinadu timaado bayinada in la qaatoo lagu wada daawoobo laakiin daawadii markay timid haddii cudur laga qaaday ka war so wax la yaab lama daawadii baa timid way jiranaayeen ilaahay baa daawo usoo dhiibay oo daawadii baa u timid daawadii bay jirro kasii qaadeen waaba kusii fogaadeen intooda badan oo tafaruq iyo kala tagbeek iyay ku keentayoo in yarna waa rumeeyeen intd intoodii badnaana waa sii fogaadeen oo bayinadii mayna ka faa'idaysan ahlul kitaabku marka sidaasaa ku dhacdayo intooda badan way uun sii fogaadeen wax mayna ka faa'idaysan sidaa markay tahay mabda'a nebi maxamed uu la yimi salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo koodii hore ee ilaahay uu amraye tawreed iyo injiil lagu amray isku mid bay ahaayeen waxay la cararaan ama u qaybsamaan ama isu khilaafaan meesha maba yaallaba tawreed iyo injiil wixii ilaahay ku soo dejiyey unbuu nebi maxamedna u keenay oo ah macnaha ilaahay keligii caabudoo cibaadada u saafi yeela tawreedna inta baan ku taaliy injiil ta labaadna waxa weeyaan diimaha khaldan ka leexda oo diinta saxdaa qaata xunafaaa tawreed bay ku taalay midda kaleeto salaada toosiyo hagaajiya tawreed bay ku taalay sakada bixiya oo dad kale siiya tawreed iyo injiil bay ku taalay intii uun kutubtooda lagu soo dejiyey unbuu u keenaye maxaa keenay inay diidaan oy ka cararaan oo qaybsamaan waxa weeye waa uun marka madax adayg iyo macangadnimo kutubta samaawiga saddexda kitaab ee waaweyn tawreed iyo injiil iyo qur-aanku mabaadi'dan waa isku waafaqsan yihin waa ilaahay keligii ha la caabudo oo tawxiidkii iyo cibaadadii ah cibaadadana ha loo saaf yeelo cid kale yaan lala wadaajin diimaha kale ha laga tago diinta saxda ha la qaato waxyaan la isku dhex wada waxaan la isku dhex qasaya ha la joojiyo hal diinun baa saxa waxa kale waa khaldan tahay salaada ha la toosiyo sidii ilahay u amray ha loo tukado sekada dadkii mudnaa ha la siiyo dariiqa toosan ee ilahay kutubta kusoo dejiyey midkaasi toodii ay ka leexdeen haddii loo saxay maxaa keenay inay cararaan waa un yani waxa weeyaan dandimo xumo iyo macangegnimo wey maanaa iyo diin laawanimo wamaa tafaraqa mana ma ayna kala bixin oo maynan qaybsamin aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey ilaa min bacdi maa jaa-athum markay u timid kadib mooye albayinatu xujadii cadayd markay u timid kadib mooye ka hor maba aynan kala jabinoo maynan kala bixin horaan baail bay isku wateen xujadii markay u timid oo la rabay inay isku raacaan way qaybsameen wamaa umiruu walxaal bay sidaas sameeyeen maa umiruu aan la amrin ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooye aan la amrin allaha alle inay caabudaan mooye wax kale aan la amrin mukhlisiina iyagoo u saafi yeelaya lahu alle addiina cibaadada u saafi yeelaya iyagoo diinka u saafi yeelayo ciid kale aan ku garaboodayn yani waxa way cusayr iyo ciise iyo yani waxa weye yani kuwo kaloo la caabudo iyo geed la caabudo iyo yani dhagax la caabudo iyo wax lagu garab wado maya mukhlisiina lahu diin u saafiyeela cibaadada baryada u saafiyeela xunafaa xaale ay yihiin kuwa leexanayo diinta xaqaa xaggeeda u leexanayo midda baailkaana ka leexanayo wayuqiimuu inay toosiyaan mooye wax kale lama amrin asalaata salaada inay toosiyaan mooye wax kale lama amrin wayu'tuu inay siiyaan azakata zakada inay siiyaan mooye wax kale lama amrin wadalika kaasina diinulqayimati middii toosnayd diinteedii wey dariiqada toosan ee ilaahay soo dejiyey diinteedii waa middaas taa la soo sheegay wey maana marba hadduu tawxiid la-aan meeshu ay tahay diin ma taal toosni ma taal haddaad diimo fara badan isku dhex wadiyo mabaadi' fara badanna toosni ma haysid haddaadan salaadii toosinayninna jidkii toosnaa waad garab marsanta sekadii haddaadan bixinayninna jidkii toosnaa waad garab marsanta intaa markay kuu kulanto dariiqada toosana ilaahay ridihiisa iyo jannadiisa lagu gaarataa iyadaa wey ina aladiina kuwa intaa marka lainoo sheegay waxaa la sheegaya dadka rasuulka raacay ee bayinada iyo xujada cadqaasi iyo kuwa diiday ee ka hor yimi labadoodaba abaalkoodaa la sheegaya suuradda lagu gebagabaynaya ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey oo min ahli lkitaabi kitaabka dadkiisii ah kutubtii la soo dejiyey dadkoodii ah iyo wlmushrikiina kuwan asnaamta caabudee mushrikiinta ah kuwaasoo idilay fii naari jahanama jahanamo naarteeda naartaa dhexdeeda ahaadeen khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha naartaa dhexdeeda ulaaika kuwaasi hum iyagu sharulbariyati makhluuqa ilaahay abuuray kuwa ugu shar badan uunka ilaahay abuuray bay ugu shar badan yihin ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaashooda wanaagsan ulaaika kuwaasina khayrulbariyati intuu alla abuuray kuwa ugu khayr badan saas man yani waxa weeyaan ahlulkitaabka iyo mushrikiinta asnaamta iyo khalaa'iqda caabuda asnaam ha caabudeen awliye ha caabudeen yani dhagax ha caabudeen geed ha caabudeen wli yani waxa wey yani ha caabudeen qorax day ha caabudeen waxay caabudaan mushrik waxaa la yidhahdaa nin kastoo ilahay keyrka caabuda la yidhaha oo u yeedha oo barya tahay jinsigiisa wuxuu doonay ha noqdo yahuud iyo nasaare iyo kuwa ilaahay cid aan ahayn baryayee caabudayahay kuwaa dhammaantood isku dar ee naarta jahannama dhexdeeday ahaadeen way ku waarayaanoo weligood ka bixi maayaan inta ilaahay abuurayna iyagaa uu shar badan xayawaanaadkan iyo cayayaanka iyo duurjoogta iyo jinka iyo khalqi ilaahay abuuray waxa ugu shar badan kuwa ilaahay ku kufriyey ayaa ugu shar badan intuu ilahay abuurtay subxana wa tacala dadka iimaanka iyo camalka saalixa laga yimi laga helay ee sameeyeyna intuu ilaahay abuurtay bay ugu khayr badan yahay soo ma jeed yani waxa weeyaan iimaanka iyo camalka saalixana wuxuu kaa dhigayaa intuu ilaahay abuurtay inaad ugu khayr badnaato kufriga iyo gaalnimaduna waxay kaa dhigaysaa inta ilaahay abuurtay inaad ugu liidatood ugu shar badato saas way macana ayib ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey oo min ahli lkitaabi ahlulkitaabka ah iyo wlmushrikiina mushrikiinta ah fii naari jahannama naarta jahannama dhexdeeday ahaadeen khaalidiina xalay ku waarayaan fiiha naarta jahanama dhexdeeda ulaaika kuwaasi hum iyaga sharu lbariyati intuu alla uumay kuwa ugu shar badan ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha wanaagsan oo ilahay daacadiisa ulaaika kuwaasi hum iyagu khayrulbariyati intuu alla uumayoo abuuray kuwa ugu khayr badan jazauhum kuwa abaalkood inay ugu khayr badan yahay garana laakiin abaal maxay uleeyihi ulaaika kuwaas jazauhum abaalkoodu dheh cinda rabbihim rabbigood agtiisa ugu abaal ah jannaatu cadnin nagaadiga jannooyinkood jannooyinkeeda wey jannooyinka lagu nagaado wey jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoostooda alanhaaru webiyaashu ay qulqulayaan khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha jannaadka dhexdooda abadan weligood bay ku waari doonaan radiallahu allah raalli ka noqday canhum xaggooda waxba looma haysto waraduu iyaguna raalli bay noqdeen canhu alla xaggiisay raalli ka noqdeen oo wux ay ku qancaan buu alla siiyey dalika arrinkaa la soo sheegay oo ridaha iyo jannadaasi liman cid buu u sugnaaday khashiya baqay rabbahu rabbigii ka baqay dadka ilaahay ka baqay iska jira kuwaasaa macnaha iskale abaalkoodu alla agtiisa ay ku leeyihiin fiiri alla agtiisa la meel alla ka sokaysa meelo sogsoka wax kuma leh alla agtiisa abaalka ay ku leeyihiin waa jannooyinka lagu waaro hoostooda webiyaashaan soo marnay suuratu maxamed aan kusoo marnay ayaa qulqulaya wayna ku waarayaan weligood oo kana dhiman maayaan kana dhixi maayaan kana tegi maayaan allah ka raalli noqday oo waxba looma haysto wax dembi oo loo haysto ma jiro ilaahay raalli buu ka yahy ayaguna raalli bay rabbigood ka noqdeenoo abaalgudka uu siiyey way ku qanceen oo wax damboy sii filayaan oo leeyihiin allow yaa idinku dara ma jiro waa qanceen raalli bay noqdeen arrinkaana waxaa iskale dadka rabbigooda ka baqa subxana wa tacala jazauhum abaalkoodu cinda rabbihim rabbigood agtiisa ugu abaalih jannaatu cadnin nagaadiga jannooyinkooda tajri jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhar wabiyaashu ay socdaan khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha jannaadka abadan weligood bay ku waarayaan radiallahu allah raalli noqday canhum xaggoodu raalli ka noqday waraduu iyaguna raalli bay noqdeen canhu alla xaggiisa daalika arrinkaa oo ridaha iyo jannooyinkaasi liman cid buu u sugnaaday khashiya baqay rabbahu rabbiga ka baqay bismi illahi raxmaan raxiim suuratu zalzala suuraddan iyadana waa suura makiya culimada qaarna waxay le waa madaniya ayaduna hal maaday ka warramaysa arrintay ka warramaysa waa qiyaamada idaa goortii zulzilat la gilgilo alardu dhulkii zilzaalahaa gilgilideeda ku habboon gilgilideedii ku habboonayd markii la gilgilo oo wa akhrajad ay soo saarto alardu dhulkii afqaalahaa culaysyaalkeeda ay soo saarto wax alla waxa gudaheeda ku jira cuslaynay oo ama mid ku dhintay ama dahab ah ama fida ah wax kastoon iyada ahayn ay iska soo saarto oo wa qaala uu yidhaahdo al-insaanu insaankii maa maxaybaa lahaa iyada u sugnaaday war maxay leedahay maxaa ku dhacay yowma-idin maalinka intaasi ay dhacdo ayay tuxadisu warrami dhulkiibaa warramaya ahbaarahaa wararkeeda ayay warrami waxay sheekahayso dhan maalinkaasi sii daynaysa bianna rabbaka rabbigaa ayaa awxaa u waxyooday lahaa iyada maxay u hadlaysaa u warramaysaa sababtu maxay tahay biana rabbaka bisababi ana rabbaka rabbigaa awxaa inuu u waxyooday lahaa iyada inuu u waxyooday sababtii bay ku warramaysaa mayna iska hadlaysa rabbi baa u waxyoodo hadal yidhi yowma-idin maalinkaa ayay yasduru fulayaan annaasu dadkii way fulayaan way fulayaan macnaha waxa way ka tegayaan xaggay ka fulayaan qubuurtay kasoo fulayaan qiyaamadii iyo meeshii taag la taagnaay laisku xisaabinayay bay ka fulayaan ashtaatan ayaga oo kuwo kala tagsan ah ayagoo kala tagtagsan oo kala gedisan bay meesha ka fulayaan maxay u fulayaan liyurow in la tuso darteed acmaalahum acmaashooda in la tuso daraaddeed waxay adduunka soo shaqaysteen in la hordhigo oo la tuso daraaddeed bay u fulayaan faman yacmal ciddii samaysay marka ciddii samaysa mithqaala daratin darro wax qadarkeeda ah oo khayran khayr ah yarahu wuu arkaya waman ruuxii yacmal sameeya mithqaala daratin darro wax qadarkeeda iyo qiyaasteeda ah sharan oo shar ana yarahu wuu arkaya dhulku goormuu gilgilanaya la ruxaya waa marka adduunku gebagaba yahay dhulka markii la ruxo gilgilid iyo ruxidii ku habboonaydna la ruxo zilzaalaha waxa weeyaan shay walba ruxashadiisa iyo gilgilashadiisu waa mid isaga ku habboon maalan shay yar oo xajmigiisu yar yahay marka uu ruxmayo oo la gilgilayo iyo shay ka weyn marka la ruxayo sooma kala ah dhulka ruxashada uu ruxanayo gilgilidda la gilgilayo waa mid isaga khaas u ah waa mid ku habboon wey macana oo weynankiisa iyo xilligaa uu joogo iyo xaaladda taagan iyo ku habboon wey macana middaa iyadaa markii la gilgilo dhulkuna uu soo saaro waxyaabaha culayskiisa uu soo saaro adqaalaha wax kasta oo cuslaynayuu soo saaray maydkii lagu dhex aasay waa iska soo saaray banaanka usoo tuuray wixii gudihiisa ku jiray ee culays ku ahaayoo dhanna uu banaanka usoo saaro insaankuna uu yidhaahdo maxay leedahay maa laha war dhulka maxaa ku dhacay war dhulka waa kii la dul deganaayo lagu kor noolaayo dadka lagu aasan jirayoo saxarada la dhigi jirayoo waa kii hayinka noo ahaayo na ogolaaye isbedelkani muxuu yahay dhulkii waa xanaaqay wax walba waa iska soo tuurahaya waa gilgilanayaa deganaanshihii waa lumay su-aal buu isweydiinayaa maa laha maxay leedahay war dhulkan maxaa u sugnaaday oo ku dhacay waa loo jawaabay yowmaidin tuxaditu ahbaaraha intaasi markay dhacdo ayuu dhulku warrami doonaa wararkay haysa o dhan bay sheegi doonta oo maxay war haysaa warkay haysa inagu ma inaga haynagu dhulkan aad arkaysaan muxuu war haya muxuu war haya waxa dhacayo dhan isagaa hayaba sooma ilaan isaga korkiisaa lagu samaynaya kii macsiyo galay kii dembi galay kii gaalnimo sameeyey kii wax dilay kii wax kharibay kii zinaystay kii been sheegay kii waxantay ilaan korkiisan baa lagu samaynaya war waxay haysay oo dhan maalinkaasi yani wax weeyaan ay furaysa waa laga dhegeysanaya lanna waa waa markhaati kacaysaayo dadkii wax ku sameeyey bay ku markhaati kacaysaa waa sheekaynaysaa macnaha yani saas ilaan goobjoog bay ahayd ayib waxaa laga jawaabayaa marka wa qaala alinsaanu maa lahaa dhulkii markuu dhaqdhaqaaqay oo ay waranto oo xaaladdu isbedesho insaankuusan su-aalis ma weydin maxay leedahay sooma dhin maxaa ku dhacay bianna rabbaka waxaa lahaw jawaabtu waxa weeye rabbigaabaa u waxyooday dhulkan aad arkaysa rabbi baa u sheego hadal yidhi haddii rabbi hadal yidhina waa inay hadasho haddii dhaqdhaqaaq la yidhina waa inay dhaqdhaqaaqdo insaanow su-aashaada maal lahaa ah meesha ma taallow jawaabteedu waxa weeye rabbi baa amray sidaa yeel yidhi ayaduna rabbigeed bay ka amar qaadanaysaa subxana wa tacala maalinkaasi sidaa wax u dhacaan ayaa dadku ay fulayaan oo ay ka soo fulayaan xaggey ka fulayaan yasduru suduurka fulitaanka le xoolaha marka inta la waraabiyo ceelka laga celiyo kasii tegayaan baa la yidhaahdaa suduur fulitaan la yidhahda macnaha waxaa laga dhigayaa meesha marka la keeno la xisaabiyo addoommada oo ruux walba xisaabtiisi la hordhigo maxkamad la saaro maxkamadii waxay ku dhammaanaysaa addoommadii inay fulaan oo dareeraan xaggee u dareerayaan ma hal meel baa la wada aadaya ashtaatan ayagoo wada kala gedisan bay dareerayaan oo fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciid qaarna jannay u dareerayaan qaarna naar bay u dareerayaana ashtaatan waa kala gedisan yihin ninba jidkiisuu qabsadayo gurigiisii buu aaday ninkii hoygiisu uu naar ahaana naar buu aaday kii janno u ahaana jannu aaday saas daraaddeed rabbi wuxuu yidhi liyurow acmalo acmaashay adduunka soo shaqaysteen in la tuso oy arkaan oo abaalgudkeedii ay arkaan oy qaataan daraaddeed bay u fulayaan oo meesha uga dareerayaan rabbi subxana wa tacala marka wuxuu yidhi wax yar shayka ugu yar oo khayr ah ruuxii samaystay adduunka maanta waa arkaya aakharo shay shay jira kan ugu yar oo shar ah ruuxii sameeyeyna waa arkaya maanta saas maanaa yani waxa weeyaan miisaanka maalinka wax lagu miisaamayo waa miisaan aan maanta wax lagu miisaami karin maanta mawaasiinta aan haysano waxyaabaha sidaa u yar oo kaleeto ma miisaamaan darada waxaa la yidhahdaa ama waa quraanjada yar ee aada u yar dhurcasada la yidhahda ama waxaa la yidhahdaa busta bustu markay kacdo busta xabad kasta oo ka mid a waxaa la yidhahdaa dara la yidhahda ama darada waxaa la yidhahdaa shay kasta oo jira waxa ugu yar baa darada le ishu ma qabato waxyaabaha ishuba aynan qabanayni maanta haddii miisaankeenna la saaro ma waxbay ka bedelaysa ya labada kafadood maalan haddaad midna darro saarto midna aada rodol saarto daradaas maxay ka bedelaysa wax alla waxay ka bedelaysa ma jirto mawaasiinta adduunka maanta taalla darada maba qaban kartaba laakiin maalinka aakharo wax kasta siduu dooniba ha u yaraadee miisaanka aakharo waa qabanaya waana lagu marinaya hadduu shar ahaana waa lagu marin hadduu khayr ahaana abaalkiisaa daraysa wy maana marka taasi waxayna baraysaa sharkana yareeya khayrkana badsada saasaa laleeyahy maana aayadda nebigu wuxuu ku sheegay sal lay wasalam hiya aljaamicatu alfaada buu nebigu sal lay slam waa aayadda qur-aanka aayadaha ugu kulmin badan khayr iyo shar bay ka mid tahay faman yacmal mithqaala daratin wuxuu dooni ha ahaado sharan man yacmal mithqaala daratin khayran intuu dooni halekaado wuxuu doonin ha ahaado waxay ka tagtay maba jiran faada weeyaanoo aayad la mida maba jirto oo waa keligeed buu nabigu ku tilmaamay salawatu rabbi waslamu aleyh saas weyaan idaa goortii zulzilad la gilgilo alardu dhulkii zilzaalaha gilgilideeda ay mudan tahay markii la gilgilo oo wa akhrajad ay saarto alardu dhulkii asqaalahaa culaysyaalkeeda ku jira markay banaanka usoo saarto oo wa qaala uu yidhahda alinsaanu insaankii maa maxayba lahaa iyada u sugnaaday maxay leedahayo u gilgilinaysaay usoo saaraysa waxa gudaheeda ku jira yowmaidin maalinkaasay tuxadiu warrami ahbaarahaa wararyaalkeediibay warrami xadiis ba halkaa kuso aroor lakin waa daciif uu soo saaray axmed iyo tirmidi xadiiskaasi ma sugna biana rabbaka rabbiga ayaa awxaa waxyooday lahaa iyada u waxyooday oo u sheegay inay gilgilato in ay soo saarto inay hadasho rabbigaabaa u waxyooday yowmaidin maalinkaa ayaa yasturu ay fulayaan annaasu dadkii way fulayaanoo meesha la taagan yahe layskula xisaabtamayay ka fulayaan ama qubuurtay kasoo fulayaan ashtaatan ayagoo kuwo kala tagsan oo kala gadisan ah xaal ay kala gadisan yihin oo kala tagsan yihiin maxay usoo fulayaan liyurow inay arkaan darteed in la tuso dheh in la tuso daraaddeed acmaalahum camalyaalkoodii in la tuso daraaddeed abaalkoodii waxay soo shaqaysteen iyo midhihii ay soo beerteen inay maanta goostaan oo camalkii ay shaqaysteen abaalgudkiisii la tuso saas darteed bay u fulayaan faman ruuxii yacmal sameeya marka midqaala daratin dhurcaso ama shay jira kan ugu yar wax la miisaan ah oo la qadar ah khayran oo khayran ruuxii sameeya yarahu wuu arkaya waman ruuxii yacmal sameeya midqaala daratin shay jira kan ugu yar qadarkiisa iyo culayskiisa wax la eg oo sharan shar ah yarahu isaguna wuu arkaya khayr ka badso hana xaqirin haba yaraade shar kale iska jir hana ku fududaanin oo ha fududaysanin intuu dooniba ha yaraade hada wabilahi tawfiq wsal llahuma wslm ala nabiyina mxamedi wala ali saxbi waslm